alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed waxaynu ku soo jiray baabu lmasxi cala alkhufayn baabkan ku saabsan labada khuf in la masaxayo wa inagii soo sheegnay axaadiis fara badan inay kusoo aroortay oo mutawaatira oo tilmaamaysa in khufafka la masaxayo yacni khufkuna wuxuu asalkiisu ahaan jiray yacni bahal sida sharabaadka oo kale ah oo harag ka samaysan oo harag ka samaysan oo qabowga iyo waxyaalaha lamidkaa baa laga gashan jiray marka sharabaadkao kale ayuu ahaa laakiin harag buu ka samaysnaa marka kaas buu markaa yani ahaa khufku waxaanu marka ahaa ilaa canqawiyada ayuu markaa qarin jiray ilaa canqawiyada maxalulfardi ayuu markaa qarinayaa sidaas iyada abaa marka asal u ah masaxaada la masaxayana waxaynu sheegnay xagga sare in laga masaxayo axaadiista qaarkoodna waynu tilmaanay waxa isweydiinle muddada masxiga inagoo waktigii ku sugnaa yani ka hadlayay tawqiidka uu leeyahay masxigu jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan inuu wakti leeyahay oo waktigaa in laga badiyo aynay ahayn waktiga uu leeyahay axaadiistan ay dul joognaa ay tilmaamaysaa waxa weeye hadduu ruuxu sadcaal yahay saddex maalmood iyo saddex habeen ayuu masixi karaa wixii intaa ka dambeeya waa inuu bixiyaa oo dib u weysaystaa oo waadimada maydhaa oo dabeedna gashadaa hadduu markaa yacni yahay ruux neg oo deganna waxa uu masaxayaa habeen iyo maalin waxase isweydiin le goormay ka bilaabmaysaa qadarka ayaamaha ah ama maalintii iyo habeenka ah waktimaa laga bilaabaya ma markuu xidhaa laga bilaabaya mise marka ugu horreeyo weysadu ka jabtaa laga bilaabaya markuu gashado dabadeed markuu gashado dabadeed marka ugu horreeyo awalu xadas weyse jabka ugu horreeya la kulma iyuu tirada ka bilaabaya mise wuxuu ka bilaabayaa tahaarada uu tahaaro qaatee uu weysaysto markuu xidho dabadeed oo weyse jab weysadu ka jabtay uu ka weysaysto yacni awalu markaa wuduu waysada marka ugu horreeya wayse qaato oo bacda alxadasi yacni markaa xadas ka dambaysa yacni oo waxa weeye markaa intuu gashaday yani markaa intuu gashaday dabadeed xadaskii la kulmay ama wayse jabkii la kulmay waysada ugu horreeya uu ka weysaysto yaa laga tirinaya masalada saddex qowl baa ugu sugnaaday madaahibta oo ay markaa ku kala duwan yihiin shaaficiyada waxaa markaa agtooda yacni markaa ka ah markaisagaa mashhuuro caan ka ah oo ay markaa yani badiba qabaan in laga tiri laga tirinayo awalu xadas yani bacda lubsi wayse jabka ugu horeeya ee la kulma markuu xidho qofku dabadeed hufaynkii waysada markaa marka ugu horraysay ka jabto xaaladaasaa laga tirinaya oo kow la odhanayo saacaddaas ayaa laga bilaabay walow bacda mudda haba weysaystay sidaasi waa siday markaa u badan yihiin ee markaysagaa mashhuurka ka ah culammada qaarkoodna waxay qabaan maya waxaa laga tirinayaa lubsiga oo waktigu xidhay ayaa laga bilaabaya oo laga tirinaya qowlka saddexaadna wuxuu odhanayaa maya waxaa laga tirinayaa markuu xidho dabadeed ee waysaduna ka jabto wayse qaadka ugu horreeya uu wayse qaadanayo awalu masxin uu masaxayo sababtu u masaxayaana ay tahay wayse waajib ah oo aan tajdiid ulwuduu iyo wax la mida ahayn taas laga bilaabaa laga tirinaya aqwaasha saddexdaa waxaa ugu raajaxsan qowlkaa ugu dambeeya oo ah in laga tirinayo markuu xidho dabadeed waysaduna ka jabto waa laba shardi wayse qaadka ugu horreeya uu wayse qaatee uu masaxayo taasaa laga tirinaya waktigaa awalu masxin awalu masxin masaxaadda ugu horreeya ee wayse waajiba uu markaa yacni uu weysaysanayo xidhashadiina ka dambaysa waktigaasaa laga tirinaya aqwaasha samarada ku sugan ay isku khilaafsan tahay maxay tahay waxay ku kala duwan tahay haddii la yidhaahdo xidhashada ayaa laga tirinaya waxaa dhici karta qofki intuu xidho saaka in waysadiiba markaysagaa caawa markaysagaa markuu cisho tukado dabadeed inay ka jabto oo intaaba wa iska weyse qabay marka waxa weeye haddii la yidhahdo xidhashada ugu horraysaa laga tirinaya iyo haddii la yidhaahdo wayse jabka ugu horreeyaa laga tirinaya farqa udhexeeya waayo waxaa soo baxay maalin dhan oo marka waxa weeye markaysa waxa markaa siyaada ah ayaa soo baxay haddii la yidhaahdo wayse jabka ugu horreeyaa laga tirinaya iyo haddii la yidhaahdo maya waxaa laga tirinayaa masaxaadda ugu horraysa ee wayse jab dabadeed timaada ayaa laga tirinaya iyadana farqaa udhaxaynaya waayo muddadaa kala dheeraanaysa cisho markuu ka baxay in waysadu ka jabtaa laga yaaba waxaana dhici karta salaaddii subaxun inuu weysaysto aanu yacni wax dambaba weysaysta marka haddii la yidhahdo waxaa laga tirinayaa wayse jabka ugu horreeya markuu xidho dabadeed waxay noqonaysaa cishihii markuu ka baxay ee waysadu ka jabtay in markaa laga tiriyo habeenkii iyo maalintii ay ka bilaabmaan hadduu muqiim yahay oo neg yahay hadduu musaafir yahayna saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood inay markaa uga bilaabmaan hadduu la yidhahdo waysada laakiin uu weysaysto wayse jab dabadeed oo xidhashada ka dambaysa ayaa laga tirinaya haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa salaada subax markuu uweysaystay in laga tiriyo marka muddadii waa kala dheeraanaysa markuu halkaasu ka soo baxay qawlka aynu nihi isaga arjaxa waxaa u daliila markaa arjaxaadda uu raajix yahay axaadiistu masxiga ayay markaa tilmaamay oo saddex maalmood iyo saddex habeen inuu masaxayo ayaa axaadiista qaarkood sheegaysa hadduu musaafir yahay ee habeen iyo maalina inuu masaxo in loo ruqseeyey ayaa laynoo sheegay marka waxa weeye xukumka ruksada waxaa lagu xidhay masaxaadda laakiin laguma xidhin weyse jabka axaadiistu waxay ku xidhay masaxaadda ayay ku xidhay maadaama axaadiistu masaxaadda ay ku xidhay waa ina masxiga laga tiriyaa masaxaadda la masaxayo ee ugu horraysae waajibka ah waa in laga tiriya marka axaadiistaasaa la cuskanaya masalada ku saabsan masalan yacni xadaska ama weyse jabka ugu horreeya ayaa laga tirinaya markuu xidho dabadeedna wax daliila ma laha waa mujarad ra'yi wax daliila ma laha sidaas aawadeed baa imaamu nawowi iyada oo madhabtu ay qabto in weyse jabka ugu horreeya laga tirinayo haddana wuu khilaafay oo waxa uu yihi qowlka kale arjaxu daliilan xagga xagga daliilka markaa raajixnimo badan waana sida ibnu mundir iyo keyrkii ay ku tageen sidaas yadaa ayuu odhanaya marka wuxuu u khilaafay yacni markaa sida madhabta waxa uu khilaafay in marka maadaama laga xoog badan yahay xagga daliilka darteed buu ukhilaafay marka qowlka ugu raajaxsani khulaasadu waxay tahay waxa weeyaan masaxaadda ugu horraysa ee uu masaxo ee waysaqaad waajiba uu u masaxo xidhashada dabadeed masxigaasaa laga tirinaya marka waktiga waktigiisiiba habeenkiiyo maalintu ay ku buuxaan wahaakada xadiiskii safwan ibnu casaal ee inoogu dambeeyey waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama ya'muruna safwan waxa uu yihi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa midna amra idaa kunna safran haddaanu safar ahayn safar nahay yacni musaafiriin haddaanu nahay safri waa jamc waxay jamc u tahay saafir baa safri lagu jamciyey sida raakib rakbi saaxib saxbi yani saas oo kale wy safaran ma aha waa khata in safaran la yidhahdo fa'da la kordhiga laakin fa'da waa in la reebaa safran ay musaafiriina haddaanu markaa nahay safran ay musaafiriina qaar sadcaalah wuxuuna amray anlaa nanzica inaanaan siibin khifaafanaa khufafkayaga inaanaan siibin bimacnaa hargaanu gashannahe sharabaadadoo kale ah inaanaan siibin halaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda inaanaan siibin buuna amray ilaa min janaabatin yacni waxaanu ka siibnaa inayna jirin waanu sababtooda u siibnaa mooyaane markaysagaa janaabo sababteed janaaba hadday timaado sababtaa waa u siibaynaa laakiin wax kale inaanaan u siibin ayuu markaana amray walaakin min haa'itin walaakin laa nanzicu ha yeeshee markaysagaa ma siibayno min haa'itin saxaro ka siibi mayno aanu saxaroonno wa bawlin kaadi ka siibi mayno wa nawmin hurdo ka siibi mayno akhrajahu nasaa'iyu watirmidiy walafdu lahu wabnu khusayma wasaxaxaah waxaa markaa laga qaadanayaa in wayse jabku aan sababtiisa loo siibaynin yacni markaa khufeynka sunnada nebiguna sala allahu alayhi wasalam waxay ahayd hadduu khufaf gashan yahayna aw tahaaro markaa isagoo tahaaro qaba ku gashaday tahaaro kaamila wuu masaxi jiray haddaanu wax khufafa sidanna oo cagihiisu muuqdaanna uma gashan jirin markaa aad masaxdi ee markaana waa maydhi sidaas yada abaa sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam ahayd sida ahlucilmiga qaarkood tilmaameen oo kaadida iyo saxarada oo la garanayo inay weysada jebinayso lagu ijmaacsan yahay ayaa waxa weeye lagu cadfay maadaama markaysagaa lagu cadfay shay axaadiista nu ku soo aroortay laguna ijmaacsan yahay inay weysada jebinayso waxaa laga qaadanayaa isaguna inuu la mid yahay taasi waxay tahay waa xujaysad la xujaysanayo waxaa la yidhahdo dilaalatu liqtiraan lamaanaynta shay laysku lamaaneeyaa inay tilmaamayso inay isku xukum yihiin wax u diidaya haddaynay jirin laakiin waa qaacida ay markaa culamada usuuliyiintu isku khilaafsan yihiin dilaalatu liqtiraan xujo ma tahay mise markaa xujo ma aha in la xujaysanayo waa sida saxaabada qaarkood laga soo wariyey sida cabdillahi ibnu cabbaas iyo oo markuu cumrada tilmaamaya waxa uu yihi laqariinatuha fi kitaab illahi yacni waxa weeye cumradu xajka ayay ku lamaan tahay oo ilaahay kitaabkiisa waa lagu lamaanayy xajkuna waa waajib marka cumraduna inay waajib tahay ku tusinaysa wa atimu alxaja waalcumrata lilah laakiin in badanoo usuuliyiinta ka midi waa diidaan dilaalatu liqtiraan xujiyadeeda saas aawadeed saaxibu almaraaqi waa ka odhanaya ama qiraanu lafdi fi lmashhuuri falaa yusaawi fii siwa almadkuuri yacni lafdiga in lagu lamaaneeyo yacni qowlka mashhuurkaa marka lagu socdo lamaanaynta lafdi mid kale lagu lamaaneeyaa falaa yusaawi fii siwa almadkuuri xukunkaa lagu wada sheegay xukum aan ahayn inay iskaga mid ka yihiin ka dhalan mayso marka agsarka usuuliyiintu sida kale ayay qabaan qawlka iqtiraanka in la xujaysanayana bacdi usuuliyiinta ka mid a qaba waana sida cabdillahi ibnu cabbaas iyo laga soo naqliyey waynu u tegi doonaa markaysagaa nawaaqid alwuduu baynu ugu tegi doonaa hurdada wa can caliy bni abi aalibin radia allaahu canhu xadiiska labayo lixdanaad وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرين نبي صلى الله عليه وسلم وحوي لي صدح مع الموت يا ولياليهن هبين دودا للمس... للمسافر يعني مركاتي صدعالك أبو يرى وحلوت شيء ذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم آه مسح الخفين maadaama markaysagaa masxo ay tahay yani waxa weeye mafcuula iska tahay oo la iska garanayo saas aawadeed baa la ysaga xadfay masaxaadda markaysagaa la masaxayo labada kuf nebigu waxa uga yeelay sala allahu alayh wasalam sharci uga yeelay halaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahuna habeenadooda lilmusaafiri kii sadcaalkaa wa yowman wa laylatan masaxaadda la masaxayo kufka waxa uga yeelay sharci yowman wa laylatan habeen maalin iyo habeen lilmuqiimi kii nagaa ee deganaa ee aan sadcaalka ahayn yacni wuxuu u jeedaa fi lmasxi cala alkufayni labada kuf in la masaxo yacni marka ayuu u jeedaa waxaa la yeelayaa waa taas sharci baana laga yeelaya waa loo sharciyeynaya akhrajahu muslimun muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidka saddex iyo lixdanaad wa can sawbaana radia allahu canhu qaala bacasa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama sariyatan sawbaan waxa uu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu diray sariyatan ciidan gaada a buu diray sariya waa ciidanka aan guutada weyn ahayn ee gaalada loo diro ee bimacnaa waxa weeye markaysagaa inuu soo gaadeeyaan ama soo basaasaan iyo wax lamida loogu diro sariyatan ciidan gaada ah ayuu gaaladii u diray fa amarahum wuxuu amray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi cimaamadaha inay masaxaan yacni waxaa laga keenay min alcasbi waayo madaxaa lagu duuduubaa marka waxa weeye cimaamadihii in la masaxo ayuu markaa amray yacni wuxuu u jeedaa alcamaa'ima ayuu u jeedaa cimaamadaha watasaakhiina watasaakhiini wuxuu kaloo marka isaga amray inay masaxaan yacni khufafkana inay masaxaan buu marka isaga amray yacni wuxuu u jeedaa alkhifaafa khufafka ayuu u jeedaa tasaakhiinna waxaa loo yidhi waa jamcu yani markaa taskhaan ama taskhiin waxaa laga keenay markaysaga waa kululaynta waa wax kastoo addimada diiriya addimada waxaa diirinayaana waxa weeye waa hargaha iyo sharabaadada la gashanaya iyo ashyaada noocaasa weeye oo dhaxantii waa ka ilaalinayaan markaysaga addimada haddii la gashado ama markaysaga hargo la gashado ama markaysaga markaa sharabaado la gashado rawaahu axmed wa abu daawuud axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey wasaxaxahu alxaakimu xaakimna waa saxiixiyey oo waxa uhi waa saxiix calaa sharti muslim dahabi laftiisuna waa ku waafaqay wa kadalika imaamu nawowina majmuuca sharxulmuhadabka xadiidka waa ku saxiixiyey oo waxau ihi waa xadiis saxiixa culamada qaarkood ayaa xadiidka cilleeyo o cillo u sheegay oo waxay yidhaahdeen ninka markaa waxa weeye la yidhaahdo raashid ibnu sacdin la yidhaahdo oo thawbaan ka warinaya thawbaan ma soo gaadhinoo waxba kama maqal bay yidhahdeen thawbaan ma soo gaadhin oo waxba kama maqal bay yidhahdeen cillada noocaasay u sheegeen cilladaa culamada qaarkood oo muxadisiinta ka midi waa radiyeen oo waxay yidhahdeen cilladaasi waa cilla daciifa xadiiskanna markaysa waxaan markaa cilladaasi markaa ma cillaynayso waayo ninka la yidhaha raashid ibnu sacdin waxa markaa yacni soo aroortay inuu dagaalkii mucaawiye iyo cali inuu ka qayb galay oo uu safka mucaawiye ku jiray dagaalkaasina wuxuu dhacay dhowr iyo soddonkii hijiriyada ayuu dhacay dhowr iyo soddonkii hijiriyada ayuu dhacay marka inuu waxa weeye markaas dhowr iyo soddonkii hijiriyada nin mudakara inuu ahaa oo dagaalada gelaya waa halkaa ka muuqata sawbaan ninka la yidhaahdana waadan buu dhintay oo dhowr iyo kontonkii buu dhintay dhowr iyo kontonkii hijiriyada ayuu dhintay marka waxa weeye ninka dhowr iyo soddonkii mudakarka ee dagaalka ka qayb gelaya in la yidhaahdo waxba kama maqal yacni sawbaan oo dhowr iyo kontonkii dhintay warka noocaasi waa war aan sax ahayn warkaasi waa mid markaa aan sax ahayn wey waxaanay ku dhisan tahay baa laga yaabaa ra'yiga oo ah waxba kama maqal in waxa weeye samaac la ogsoon yahay in la shardiyo ra'yigaasina waxa uu yahay ra'yi markaysa waxa markaa daciif ah oo culamada qaarkood ay ku tageen oo bukhaari iyo loo loo nisbeeyo shiikhiisii marka cali ibnu madiini in mucaasarada aynay ku kaaftoomaynin iyo imkaanu liqaa ay shardinayaan ilaaba ilaa samaac muxaqaq ah waana mas'alada markaysa waxaan markaa uu muslim muqadimada saxiixa uu ku radinayo bukhaari iyo shiikhiisaba inkastoo culamada qaarkood yidhahdeen bukhaari sixada uma shardinin yacni waxa weeye maqalka uu wax ka maqlayo oo uu la kulmayo inay muxaqaq tahay laakiin saxiixiisuunbuu u shardiyey marka acla sixa inuu u shardiyo saxiixiisana wax dhibaatayo kuma sugna sixada heerka ugu sarraysa inuu u shardiyaa yacni wax dhibaatayo kuma sugne wanaagun bay kordhin mar haddaanu sixo oo dhan wada shardinay marka waxa weeye maadaama raashid ibnu sacdin aanu mudallis ahayn maadaama mucaasaradu ay jirto ay isku wakti noolaayeen oo uu mudakar ahaa oo uu liqaaga iyo kulankuba suuragal yihiin shardinta la shardinayo o la odhanayo ilaaba ilaa waa inay sugnaataa inuu wax ka maqla oo qawl daciifa jamaahiiru ahli cilmina oo muxadisiinta iyo kayrkoodba ahina waa khilaafsan yihiin sidaas aawadeed yani cilada xadiidka markaysagaa lagu cileeyo waa cila daciifa waxaana sidaas uga jawaabo aada u caddeeyey ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa almuxarar la yidhaahdo wakadalik waxaa kaloo ka jawaabay zaylaci kitaabkiisa la yidhaahdo nasbu raaya labaduba waa ka jawaabeen falyuraajac waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey shaykhu lalbani raxmat ullahi cala aljamiic markaynu garanay xadiidku inuu saxiix yahay ou sanad ahaan u asaxay waxaynu tilmaamaynaa axaadiis kaloo la macno ah oo saxiixo ama bukhaari iyo muslim ku sugan ama kayrkoodba ku sugan baa jirta axaadiistaas waxaa ka mid a xadiiska camar uu soo wariyey waxa uu yidhi ra'aytu annabiya sala allahu alayhi wasalama yamsaxu calaa cimaamatihi wa khufayhi akhrajahu lbukhaariyu waxaan arkay buu yidhi camar ninka la yidhaahdaa nebiga sala allahu alayh wasalam oo cimaamadiisa iyo labadiisa khuf masaxaya dee xadiiskan iyo xadiiskaasi waa isku mid waxay ku kala duwan yihin kaasina waa ficil kana waa amar waa qowl waxaa kaloo la mida wa can bilaalin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama masaxa cala alkhufayni waalkhimaari akhrajahu muslim bilaal waxaa laga soo wariyey inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam labada khuf iyo yacni markaa khimaarkaba masaxay khimaarka waxaa loo jeedaa waxa madaxa la saarayo waa cimaamadaa loo jeedaa cimaamadiyo labada khuf buu masaxay akhrajahu muslim xadiis kale oo markaa uu soo wariyey tabaraani awsadka isaguna saas in la eg buu tilmaamaya ibnu xajar alhaysamina uu ku sheegayo majmaca inuu isnaadkiisu xasan yahay axaadiistaasina ficil ahaan bay mas'aladaas saa ugu soo aroortay macnaha xadiiska haddaynu usoo noqonno xadiisku wax muddoa ma sheegin laakiin in la masaxo khufafka iyo cimaamadaha ayuu sheegay axaadiistii horena tawqiit bay tilmaantay axaadiista kale aan muddada sheegin waxaa ka mid a xadiiska kale ee ka dambeeya ee afar iyo lixdanaad ha yeeshee intaynaan kaa gaadhin axaadiistan aynu tilmaannay ee qaarkoodna bukhaari iyo muslim iyo soo wariyeen midna uu yahayba xadiiska thawbaan daahirkiisu waxa uu tilmaamaya labada khuf sida loo masaxo si la mida in loo masaxayo cimaamadana oo bimacnaa waxa weeye khufafka marka la masaxayo addimada waxba markaysa waxaan markaa waxba lagama maydho khufka unbaa xaggiisa sare la masaxa cimaamadana saas si la-eg in la masaxayo lamana sheegin foodla iyo wax la mida in masaxaadda marka hore lagu horaynayo xadiis kale oo soo aroorayna waa jira oo ka makhraj duwan oo tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam intuu foodiisa masaxay cimaamadana inuu ku kaamil yeelo ku dhammaystiray saas aawadeed shaaficiyadu xadiiskan waa awilaan axaadiistan oo waxay yidhahdeen waxaa lagu awilayaa inuu xadiiskani axaadiistani mukhtasar tahay oo lasoo koobay oo lasoo gaabiyey oo foodii la masaxayay axaadiiskani aanu she axaadiistani aynay sheegin laakiin waxa weeye ilaa fooda la masaxo madaxii wax ka mada la masaxo masaxaadda cimaamada la masaxaa keliya kuma filla bay yidhahdaan shaaficiyadu waxaynay xujaysteenoo deliishadeen madaxa in la masaxaa binafsi alqur'aan waa waajib marka waa yaqiintii la hubay mar hadday waajib tahay oo yaqiintii la hubay tahay oo aayaddu markaa inoo sheegtay oo asal ay tahay asalkaa yaqiintee la hubo yaqiin la midun baa lagaga guuri karaa oo madaxa masaxaaddiisii laysaga dayn karaa marka hadal ixtimaal ku sugan yahay oo mujmalo oo sida iyo sidaba aqbalayo o ixtimaali kara yaqiintii la hubay in looga taga ma aha waana sida khataabi iyo ay ku jawaabeen culamo badan oo shaaficiyada ka midna ay ka soo rareen iyagoo markaysagaa jawaabta noocaasa ku raali noqonayo oo waxay yidhaahdeen maadaama yacni markaa madaxa in la masaxaa yaqiin ay tahay waajib oo la hubo hubaashaa la hubo oo markaa yaqiinta ama iyada madaxa in la masaxo ah yacni wax ixtimaal ku sugan yahay ku sugan yahay oo mujmal ah oo sida iyo sidaba aqbali kara loogama tegi karo marka ilaaba ilaa waa in marka madaxii wax laga masaxaa dabeedna cimaamada lagu taam yeelaa ama haddii cimaamado keliya la masaxo kuma filla bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya nebiga sala allahu alayhi wasalam saddex siyood baa saddexdaba inuu u masaxay ka sugnaatay waa mida waxaa ka sugnaatay madaxa inuu masaxo oo uu kaga bilaabo markaysagaa fooda oo uu wado ilaa qadaadka oo uu dabeedna dib u soo celiyo fabada badaa bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafaah yacni ilaa qadaadka intuu ka geeyo haddana dib u soo celiyo uu ku soo celiya halkuu ka bilaabay taasi waa kayfiyo kayfiyada labaad waa sugnaatay oo inuu fooda intuu masaxo cimaamaddana ku taam yeelo oo ku dhammaystiro sidaasna waa sugnaatay kayfiyad saddexaadna waa sugnaatayoo cimaamaddii iyadaanu markaa foodii waxba masixin cimaamadda inuu masaxaana iyaduna waa sugnaatay markaa saddexda kayfiyood mid walba waa ku ansaxaysaa waana sida ibnulqayim aljawsiya uu ku odhanayo markaysa waxaad markaa zaadulmacaadka ahlucilmi badan oo kalena ku tagay saas aawoodee xanaabiladu waxay qabaan inay markaa bannaan tahay cimaamado keliya in la masaxo lamaanaynta la isku lamaaneeyey khufafka lagu lamaaneeyeyna waxaa markaa laga qaadanayaa in yacni markaa aynay waajib ahayn ilaaba ilaa shaygii markaa asalka u lahaa shaygii asalka u lahaa markaysa waxaad markaa xubintan weysada in ama la maydho ama markaysa waxaad markaa la masaxo in markaa waxa weeye in wax laga maydho ama wax laga masaxayo inay waajib ahayn haddii wixii ku dahaadhnaa oo ama cimaamad ah ama khuf ah la masaxay wax kale loo qiyaasan maayo waa labadaa shay un meel kale in looga sii gudbiyaana mashruuc maaha waxay markaa shaaficiyadu kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen qiyaaska labada mas'alo la ysaga qiyaasanayo yacni farqa u dhexeeya oo waayo markaysagaa cimaamadda dee in la siibaa waxba markaysagaa xaraj iyo dhibaata iyo mashaqa kuma sugna laakiin qofka in la bixiyo xoogaa mashaqaa ku sugan laakiin waxaa la yidhi dee qiyaasba ma ahee dee xadiiska ayaa laga qaatay halkaa leedihin markaysaga waa mukhtasaro xadiiskaa kaleaanu ku xambaaraynaa axaadiista badan ee kala duwan ee saxaabada kala duwan ay soo wariyeen aan isku makhrajka ahayn waxaanu leenahay markaysa waxaan markaa waa jawaab aan sax ahayn waa jawaab aan sax ahayn labada xadiisna in laysku xambaaraa ma suuragalaha mar haddaan makhrajkuba markaysagaa isku mid ahay xadiiska afar iyo lixdanaad wa can cumara mawquufan wa can anasin marfuuca cumar waxaa laga soo wariyay iyadoo mawquuf ay ku tahay ay ku taagan tahay oo bimacnaa isaga aanu dhaafsisnayn ee hadalkiisii ay tahay wa can anasin anasna laga soo wariyey marfuucan iyadoo nabiga sala allahu alayh wasalam loo rafcinayo oo la sheegayo nebigu inuu yidhi idaa tawada axadukum hadduu axadkiin markaa weysaysto wa labisa khufayhi labadiisa khufna uu xidho falyamsax calayhima korkooda ha masaxo waliyusalli fiihimaa ha ku tukado walaa yakhlachumaa ayaanu siibin in shaaa hadduu doono ilaa min janaabatin janaabo inuu ka siibayo mooyaane janaabada inuu ka siibaa waa waajib waayo masaxaaddu dee waysaday ka anfacdaa laakiin maydh ka anfici mayso ee hadday maydhi kugu waajibto waa inaad bixisaa dabeedna aad maydhataa akhrajahu daara qudniyu daara qudni baa xadiiska soo saaray waalxaakimu xaakimna waa soo saaro mustadragiisu ku soo saaray wa saxaxahu xaakimna waa saxiixiyey oo xadiisku waxau yihi waa xadiis saxiixa sidaas yadaa buu yidhi ha yeeshee shuduud buu ku tilmaamay ha saxiixiye eh xaakim oo shuduud buu ku sheegay inuu shaad yahay ilaa anahu shaadun bimara buu yidhi dahabina waxa uu yidhi alxadiisu shaadun xadiisku waa shaad wuxuu u jeedaa axaadiistii faraha badan faraha badnayd ee tilmaamaysa masaxaadda ma yacni la masaxayo labada khuf in ayaama ay ku xadidan tahay oo hadduu musaafir yahayna saddex maalmood iyo saddex habeen ay tahay hadduu markaa neg yahayna maalin iyo habeen ay tahay ayuu khilaafsan yahay oo wax tawqiit iyo waktiya sheegi maayo marka axaadiistaa badan maadaama uu khilaafsan yahay shaadnimada uu tilmaamayo dahabi waa wejigaas weeye nawowi xadiiska waa daciifiyey waxaanu yidhi waayo bayhaqi baa xadiiska soo wariyey waanu daciifiyey bayhaqi bimacnaa waxa markaysaga uu xadiiska ku daciifinayaa waa raacis uu ku raacayo markaysaga bayhaqi laakiin markaysagaa sabab markaa dacfi oo xadiiska uga muuqatay inaynay ahayn ayaa hadalkiisa laga fahmaya bayhaqi waxa uu yidhi xadiisku mashhuur ma aha mashhuur ma ahana kuma cadda inay daciifin tahay ee waxa weeye yacni in axaadiistii mashhuurka ahayd kolle ay khilaafsan tahay buu yaro ishaaraya marka mashhuur la-aantuna ma keensanayso dacfi ma keensanayso culamada xadiidka markaa quwaysay ama saxiixisay waxaa ka mid a saaxibu tanqiix maxamed ibnu axmed aldahabi waxa uu yihi xadiidka isnaaduhu qawi sanadkiisu waa qawi waxaa kaloo ka mid a ibnu daqiiq alciid oo waxa uu yidhi xadiidka sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo ka mid a albani oo xadiidka waxa uu markaa sheegay inuu saxiix yahay saxiixuljaamic iyo kayrkiiba saasuu ku sheegay xadiidka waxa ugu badan ee ay ku daciifinayaan waa inuu khilaafsan yahay axaadiistii tawqiidka tilmaamaysay isaguna wax tawqiita aanu tilmaamaynin laakiin taasi sabab dacfi keensanaysa ma aha waayo haayada waxa ku sugan waxa weeye waa in la yidhaahdo xadiidkani waa mutlaq axaadiistii hore ee wakhtiga sheegaysayna waa muqayad oo zaman iyo wakti bay ku qaydan tahay oo ku xadidan tahay oo masxigii ku xadidaysaa xadiidkana waa mutlaqo oo waktiba waa ka ilaaqo waa ka sii daayey waxaanay culammadu qaacide ahaan yidhaahdaan yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad yacni mutlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaaraa oo waa la ysku qaydaa oo haddii labada xadiis soo arooraan oo midna uu yahay inuu itlaaqan yahay oo aanu wax ku qaydnayn midna uu wax ku qaydan yahay kaa ilaaqanna waxaa lagu xambaarayaa kaa waxa lagu qayday in isagana lagu qaydayo marka yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad qaacidada noocaasa lagu dareerinaya amaa masxiga marka waxa weeye la masaxayo labada khuf waktigiisa intaa ma laga badin karaa axaadiistaa hore sheegtay iyo qaar kaloo la midi mise lagama badin karo waxaa ku sugan baxsi waxaynu kaga hadlaynaa xadiiska lix iyo lixdanaad insha allah xadiidka shan iyo lixdanaad وعn abi bakrةa radي الlه عnه عn النabiyi slى الlه عlيه وsلم أnhu رhصa lلmuسaafiri ثaلaثaةa أyaamin وalayaaliyahuna abi bakra waxaa laga soo wariyey magaciisa nufayc ibnu lxaaris baa la odhan jiray ilaahay raalliha ka noqdee nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ka sheegay annahu rakhasa inuu u rukseeyey nebigu sala allahu alayh wasalam lilmusaafiri kii sadcaalka ahaa halaasata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna iyo habeenadooda walilmuqiimi kii markaa negaana ee deganaana yowman maalin iyo wa leylatan habeen idaa tatahara hadduu markaa daahirnimo qaato dahaaro kaamila oo fa labisa markaa uu xidho khufayhi labadiisa khuf labadiisa haraga ee sharabaadadoo kalea uu xidho an yamsaxa calayhimaa inuu markaa korkooda masaxo ayuu u rukseeyey akhrajahu daara qudniyu daara qudni baa soo saaray wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waxau yihi xadiisku waa saxiix culamada kale xadiiska abibakra saxiixisay waxaa ka mid a ama taxsiinisay shaafici oo yidhi xadiisku waa saxiix khaaabi oo yidhi isnaadka xadiisku waa saxiix bagawi oo yidhi xadiisku waa saxiix ibnu xibbaan oo isaguna saxiixiyey bukhaari oo xadiiska taxsiiniyey nawowi oo yidhi xadiisku sanadkiisu waa xasan albani oo yidhi sanadka xadiisku waa xasan marka ahlu cilmigaas baa ka mid a culamada markaysaga xadiiska ama taxsiinisay ama tasxiixisay waxaanu tilmaamayaa sidii axaadiistii hore aynu ku soo aragnay inay muddo leedahay masxiga labada khuf la masaxayo oo hadduu sadcaal yahayna saddex habeen iyo saddex maalmood hadduu markaa neg yahayna maalin iyo habeen inay tahay sidaasuu tilmaamay intaa in laga badiyaa inay ahay wa can ubay bni cimaara xadiidka lix iyo lixdanaad ubay bni cimaara waxaa laga wariyey wuxuu kaloo tilmaamayaa tahaaradii xadiiska hore aynu kusoo aragnay dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayni in tahaaro loo shardinayo marka la xidhanayo idaa tatahara fa labisa kufayhi markaa tahaaro kaamila in loo shardinayo ayuu markaa kaloo laga qaadanaya annahu rakhasa waxaa laga qaadanaya rugso inay tahay oo ay tahay shay markaysa waxaan markaa bannaan waxaana markaysaga ay tahay hadduu labadii qof xidhan yahay waa markaysaga waa sunne laakiin waajib maaha waajib yani maaha laakiin adinkiisu hadduu markaa waxa weye khufafkii ku qariyay tahaarana ku gashaday afdal waxa u ah inuu sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam raaco ow labada qof masaxo culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen axaadiista ku soo aroortay almasx cala alkufayn waa mansuukho oo waxaa lagu nasakhay suuratulmaa'ida aayaddii markaa maa'idaa lagu nasakhay ee maydhitaanka sheegaysay fasiluu wujuhakum aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biruuusikum waarjulakum ila alkacbayni waarjulakum marka arjulsha in la maydho ayay suuratulmaa'ida sheegaysaa labada adin in la maydho maadaama sidaa sheegaysa waa mansuukh bay yidhahdeen laakiin xukumka noocaasi ay leeyihin waa mansuukh waa daciif waxay daciif ku tahay maa'ida intay soo degtay dabadeed ayaa la hayaa inuu waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam inuu masaxay waxaana ka mid a axaadiista ku soo aroortay xadiiska jariir ibnu cabdillaah xadiidka jariir waxa uu tilmaamayaa nebiga inuu arkay sala allahu alayh wasalam isaga oo labada khuf masaxaya markaasaa waxaa lagu yidhi suuratu maa'ida intaynay soo degin bay ahayd markaasuu yidhi oo aniguba maan islaamin buu yihi markaysagaa suuratu maa'ida oo soo degtay mooyaane goortan aan arkay way ka dambaysaa suuratu maa'ida anoo muslimaan arkay goortaan islaamayna waxay ahayd suuratulmaa'ida dabadeed marka xadiidkaasoo kale markaysaga oo saxiixa ku yaalla xadiis saxiixa ahi waxa uu ku cad yahay inuu waxa weeye masaxaadda uu nebigu masaxayey labada khuf in axaadiista qaarkood ay ka dambaysay ficilkaasi uu ka dambeeyey qaarkood yani soo degitaanka aayadda maa'ida soo degtay waxaana laazima shayga naasikh iyo shayga mansuukha shayga wax nasakhaya inuu dambeeyo marka xujada odhanaysa waa mansuukho yani sidaasay daciifo ku noqotay waxyaalaha kale la cuskado waxaa ka mida in la yidhaahdo saxaabada qaarkood baa markaysaga labada khuf in la masaxo diiday waxayna culammadu kaga jawaabeen saxaabi kastoo laga soo wariyey inkaarka uu inkirayo oo diidayo labada khuf in la masaxo inuu sugayana waa laga soo wariyey inuu sugayana waa laga soo wariyey marka waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood inay sunnadu ka qarsoonaato oo dabeedna inkiro dabeedna markay u caddaato dabeedna markaysa waxaa markaa uu sugo ragga laga sheegay waxaa ka mid a oo la yidhi labada khuf marka waxa weeye inuu masaxo wuu diiday caliy bna abi taalib caliy bna abi taalibna waa ka ansaxday labadaba khuf in la masaxo oo xadiidkaynu soo aragnay lixdanaad baaba ka mid a waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yamsaxu calaa daahiri khufayhi waana xadiis saxiixa waxaa laga soo wariyey inuu yidhi sabaqa alkitaabu alkhufayni kitaabku waa ka hormaray oo waa ka dheereeyey labada khuf bimacnaa kitaabkaa ka raajaxsan aayadda qur'aanka ah wa arjulakum ila alkacbayni laakiin waxa weeye waa munqatic bay yidhaahdeen oo culammadu waxay yidhahdeen kamay asixin oo kama sugna hadalkaasi yani cali bna abi aalib ee waa daciif sanadkiisu oo mid ka sugan ma aha waxay isweydiin labadii khuf garanaya in la masaxee waxaan yani harag ka samaysnayn waa dimadii qarinaya oo la gashanayo sida sharabaadadii oo kale ma la masixi karaa mise lama masixi karo jawaabtu haa sida raajixa ah waa la masixi karaa waxaana laga qaadanayaa fa amarahum an yamsaxuu cala alcasaa'ibi watasaakhiin tasaakhiinta waxaa la yidhahdaa wax kastoo addimada lagu qariyo addimada la geliyo harag ha ka samaysnaadeen ama mara ha ka samaysnaadeen waxaa kaloo u daliila axaadiista jawrabaynka ku soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam yani markaa masaxa cala aljawrabayni waana axaadiis xadiis saxiixa waliba markaysaga turuq mutacadida kusoo arooray marka qowlka raajixa calaa kulli xaal waxa weeyaan in waxa weeye musharabaadadii in la masaxana inay bannaan tahay waxaa burinaya yani markaa masxigii la masaxayay labada khuf waxaa burinaya waxa weeye waa in yani muddadu ay dhammaato in dib aad u masaxdaa ma suuragal ah sidaas si la eg waxa kaloo marka waxa weeye masaxaaddii burinaya yani janaabaduna waa burinaya oo muddadiiba yadaan gaarinoo markaa saacada aad gashanayd baad janaabo markaysa waxaan markaa kugu dhacday waxay noqonaysaa inaad tiirtood maydhato muddadu hadday kaa dhammaatana yadana waxa weeye waa inaad markaa tahaaradii dambe aad tahaaro qaadanaysa weysaysanayso waa inaad siibto oo dabeedna addimada maydho addimada waa inaad markaysaga maydho ma burinaysaa siibitaanka labadii addin laga bixiyo oo laga siibaa ma burinaysaa markaysagaa tahaaro qaadashadii uu ku tahaaro qaatay culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa burinaysaa oo shaaficiyaduna ka mid tahay oo waxay yidhahdeen maadaama labada addin aanu maydhin uuna iska bixiyey oo labadii khufee uu masaxay uu siibay dee masaxaadoodiina iyagu la tagay laba addinoo aan maydhnay waxaad ku masaxdayna aad ka saartay oo munfasil ay noqdeen waa meeshii timi sidaas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa inuu labadii addin maydhaa markaana muwaalaadkii baa meesha ka baxday culamada qabta markaysaga muwaalaadku inuu waajib yahay marka lagu socdo oo qowlkoodu markaysaga uu yahay qowl qawi ah aynu kusoo aragnay faamara wa an yuciida alwuduu'a waasala xadiiskaas markaysaga khaalid ibnu macdaan waa xadiis saxiixaynu hore uga soo hadlay saxadiis culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya weysadii waa ka jabtaye waa inuu markaa dib u weysaystaa qowlka kaleoo saddexaadna waxaa u odhanayaa maya tahaaradaas waxa weeye uu tahaaro qabo yani iyada waxa weeye markaysaga waa waa tahaaro u dhammaatay oo u dhammaystirnayd marka wax buriya oo saxiixa ilaa la helo buri mayso labadan qof markaysa waxaa markaa bixinta uu bixiyeyna waxay la mid tahay timihii uu masaxay isagoo xiira oo timihii markaa uu masaxay markuu xiiro la odhan maayo waar timahaad masaxdayba waa adigan xiiro ila timihiiba kuuma yaalaan meeshaad masaxdayba kulama socote eh wayna weysaday dib ugu noqotaa taa laakiin waa ka jawaabeen markaysaga shaaficiyada iyo jamaahiirtu oo waxay yidhaahdeen farqaa u dhexeeya labada mas'alo waayo madaxa in la masaxaa ama timaha ku yaalaan ama yayna ku oole asal buu ku yahay masaxaadda ama labada qof markaysaga iyagu farac weeyaan ee asal waxa a labada adin in la maydho laakiin madaxa in la masaxo timaha haddaad masaxdo iyo haddaad madaxa markaysa waa markaa isagaan tima ku ool inaad masaxdo mid walba madaxii waad masaxda marka asal buu ku yahay marka labada mas'alo farqa udhaxeeya in la ysaga qiyaastaa ma suuragala in la ysaga qiyaastaa ma suuragala sidaas aawadeed markaysaga tacliiqa uu ku leeyahay ibnu baas fatxulbaariga marka uu hadalkaa soo arooriyo ibnu xajar oo uu yidhahdo nadar baa ku sugnaaday qiyaaska la ysaga qiyaasanayo waa sii bayaaminaya ibnu baas tacliiqiisa raxmatullaahi calayhi waxaana odhanaya yacni wejiga uu uga jeedaa markaysaga nadarka ku sugan waxa weeye madaxa markaysaga masaxaadda la masaxayo ama timaha ku yaalaan ama timayo inay ku oole asal buu masaxaadda ku yahay ama markaysaga labada khuf iyagu farac weeye ee asal waxa ahayd in labada adin la maydho marka labada mas'ale waa kala duwan yahin sidaas aawadeed raajixu waxa weeye hadduu siibo inay markaysaga markaa ka jabayso waysadii waysadii masaxaaddaas markaad ahayd ean adimo la maydhinin hadduu labadii khuf siibo inay ka jabayso weeyaan wuxuu samayn kari lahaa waa in la yidhahdo labada adinna labada adin maydhoo ka dabageen taana shardigii muwaalaadka ama waajibkii muwaalaadka meeshii ka baxay sidaas aawadeed waysadii waa ka jabtay waa inuu dib u weysaystaa saasaa raajixa buuri sheekhu lalbani laakiin sida kale ayuu arjaxayaa waxaanu ka soo naqlinayaa saxaabada qaarkood sida cali ibnu abi aalib oo kale intuu masaxay inuu iska bixiyey oo uu dabeedna tukaday sanad saxiixay cali ibnu abi aalib kaga soo aroortay buuri tamaamu minaha caynkaasu ku sheegaya sidaas aawadeed maadaama markaysa waxaan markaa saxaabada qaarkood asaaniid saxiixa kaga soo aroortay wax diidayaana aanu jirin waxa uu leeyahay markaysagaa sawaabku wax daliilana aynay ahayn yani markaa in la yidhahdo siibitaankay ku jabaysaa wax daliiloo saxiixana aynay lahayn waxay noqonaysaa markaysaga in la yidhaahdo yani waysadiisaa hore waa markuu siibo waa wayse qabaa ha yeeshee markay ka jabto waa inuu maydhaa ayay markaa noqonaysaa khufafka marka waxa weeye uu masaxayo miyaa la shardiyaa inay noqdaan qaar waxa weeye markaa aan markaa daldaloolin ee markaysa waxaan markaa yacni fiican oo markaysaga aan daldaloolin inay noqdaan miyaa la shardiya mise hadday daldalolaan qudheeda ama karkaran yihiin waa iskaga asaxayaan aduuyadana laba qowl baa ku sugan laakiin raajixu waxay tahay waa in markaa waxa weeye aan la shardiyin inaynay daldaloolin ama aynay karkarnayn inaan la shardiyin waayo dee ciidan dhan baa nebigu amray sala allahu alayh wasalam bacasa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sariyatan fa amarahum an yamsaxuu cala alcasaa'ibi watasaakiin kumana odhan hadday dalooshamaan ama meel yar ka dalooshamaan oo qori ka mudo orooy ha masixina iska ilaaliya qaacidaduna waxay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddaynta waktiga ummaddu u baahantay inuu ka dibdhigaa nebiga uma banaano sala allahu alayh wasalam marka waxaanu sheegini inaynay waajib ahayn baa laga qaadanaya wa can ubayi bni cimaara radia allahu canhu anahu qaala ya rasuula allah ubay xadiidka lix iyo lixdanaad wa can ubay bni cimaara radia allahu canhu ubay bni cimaara waxaa laga soo wariyay ilah raalliha ka noqday annahu qaala inuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow amsaxu cala alkufayni labada qof miyaan masaxaa waxa weeye waa bixadfi hamsati listifhaam ayaa amsaxu baa macnuhu dhacaya miyaan masaxaa labada qof qaala nacam haa buu yidhi qaala yowman ma maalin maan masaxaa qaala nacam qaala wa yowmayni ma laba maalmood baan masaxaa qaala nacam haa buu yidhi qaala wa halaaatan ma saddex baan masaxaa qaala nacam haa buu yidhi wamaa shi'ta iyo waxaad doontana masax muddadii aad doontee markaa intaa ka badanna weliba waad masixi kartaa akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa qaala laysa bilqawiyi waxa uu yidhi xadiidku qawi ma ah oo mid yacni xoog badan xadiidku ma ah culamada kale xadiidka daciifisay waa badan yihiin sidaas aawadeed ibnu lmulaqin waxa uu odhanayaa wadacafahu ala'immatu axmedu walbukhaariyi waabu daawuuda wadaara qutniyi wabnu lqaطaani waalxaazimiyi wabnu ljawziyi wabnu salaaxi wanaqala alitifaqa cala dacfihi wadiraabihi wa annahu laa yajuuzu alixtijaaju bihi annawawiyu fi sharxi lmuhadab culamada daciifisay imaam axmed bukhaari abu daawuud daara qutni ibnu qaطaan xaazimi ibnu jawzi ibnu salaax bal ee nawowi waxa uu soo naqliyey culamada xufaadda inay isku waafaqsan yihiin xadiidkan inuu daciif yahay oo itifaaqba ku sugan yahay oo in la xujaysta aynay bannaanayn sharxulmuhadabku saa ku sheegay wa khalafa alxaakimu fasaxaxahu yacni marka a'immadaas waxaa khilaafay xaakim baa khilaafay oo xadiidka waa saxiixiyey marka tasxiixiisuna hadduu khilaafo a'immada kale ee markaysaga muctamadka ee tirada badan leh yacni markaysagaa lama qaato oo waxa weeye tasxiixaadkiisa waa la iska hubsadaa waayo fii bacdi alumuur baa markaysaga dhici karta inuu tasaahulo bale waxaa dhici karta inuu idiraabo axaadiisu wakhtiyo kale tilmaamay inay mawduuc yihiin inuu mar kalena saxiixiyo sidaas aawadeed dahabi aad iyo aad buu u inkiraa wakhtiyada qaarkood ayuu ku yidhaahdaa miyaanu yani markaa xaakim ilaahay ka xishoonayo markuu waxaasoo kale saxiixinayo dahabi wakhtiyada qaarkood saasuu markaa yani inkaarka gaadhsiiya miyaanu ilaahay ka xishoonaynin markuu waxaasoo kale saxiixinayo
waktiyada qaarkood axaadiistu meel kale tilmaamay inuu mawduuc yahay weliba daciif iska daaye inuu mawduuc yahay ayuu mustadragiisa waktiyada qaarkood ku yidhi waa saxiix waxaa ka mid a xadiidka cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam ee ku saabsan markaysagaa tawasulka aadam uu ku tawasulay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay oo kutubtiisa kale uu ku sheegay cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam aabihii axaadiis mawduuca inuu ka soo wariyo xadiiskanna aabihii buu ka warinayaa waa axaadiistu tilmaamaya inay mawduuc tahay culamada kalena waa ku xukmiyeen oo waxay yidhaha xadiiskaasi waa mawduuc haddana markuu joogo markaa mustadraga waxau odhanaya waa xadiisun saxiix waa xadiis saxiixa buu odhanaya marka sidaas aawadeed tasxiixa markaa xaakim yani fii bacdi alaxyaan waa la iska hubsadaa culamada kale ee waxa weeye markaa xadiiska ka hadashay waxaa ka mid ah jusqaani shiikha la yidhahde muxadidka isagu waaba ku mubaalaqoodo waxau yihi xadiiskani waa mawduuc been abuur weeye nebiga lagu been abuurtay albani waxa uu yidhi xadiisku waa daciif marka aimo fara badan ayaa xadiiska sidaas yadaa markaysaga u daciifiyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa in markaa aanu tawqiit yani waktigii inaynay ku gaar ahayn intii la doono la masixi karo marka xadiiskani mid la cuskan karo maaha ama waxa weeye ma jirtaa in muddadaa laynoo sheegay laga badin karo oo khaasatan ruuxa markaa sadcaalka ah cid kale kama badin karta ee ruuxa sadcaalka ahi saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood wax ka badan ma masixi karaa mas'alada noocaasa waxaa ku soo arooray xadiis yacni cumar bnu khadaab laga warinayo oo ninka cuqbatu bnu yani markaa la yidhaahdo cuqbatu bnu caamir ayaa wuxuu ka yimi shaam markaasaa wuxuu sitaa laba khufoo ad adag markaasaa waxa weeye cumar buu u yimi markaasuu yihi khufkan goormaad gashatay markaasuu yihi jimcihii baan gashaday maalintanna waa jimce waa jimce ka jimce waa masaafaduu soo socday shaam kaga yimi markaasuu wuxuu yidhi miyaad siibtay oo intii bixisay markaasuu yihi maya ma bixina intaa waa masaxayay markaasuu yihi asabta sunna sunnadii waad asiibtay buuri xadiiskaana sunanka qaarkii ayaa soo wariyey culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen inkastoo culamada qaar dooneen xadiiska inay markaa daciifiyaan oo yidhaahdeen riwaayadka qaarna waxaa ku soo aroortay asabta sunna qaarna waxaa ku soo aroortay asabta sanadka xadiisku waa saxiixe ha yeeshee maxfuud waxa ah asabta oo keliya in la yidhaahdo waana sida taxaawi iyo bayhaqiya ku tageen ee assunnata raacinta la raacinayaa maxfuud ma aha bay ku wadaan ee waa shaado sanadku inuu saxiix yahay waa la isla ogolyahy marka lafdiga assunnata lagu darayabaa shaad ah ayay markaa waxa weeye tilmaamaya laakiin qowlka noocaas ah waxa weeye markaa sheikhulalbani baa markaysaga radiyey oo aada u caddeeyey culamo kaleo muxadisiinta ka mid ah waa caddeeyeen xadiisku markaysaga isagoo sidaa u dhammaystiran inuu saxiix yahay oo marka maxfuud uu yahay asabta sunna masaladaasna wuxuu si fiican uga warramay yacni kitaabkiisa markaysa waxaan markaa silsilatu axaadiisi saxiixa mujalladka lixaad raqamka xadiidka waxaan filayaa inuu ahaa laba kun lix boqol iyo labaiyo labaatan laba kun lix boqol iyo laba iyo labaatan bal ha laga eego raqamka xadiidka marka xadiidkaas shaykhulislaam ibnu taymiya waa saxiixiyey xaakim waa saxiixiyey dahabi waa ku waafaqay yani markaa daara qudni xadiiska waa saxiixiyey waxa ui waa xadiis saxiixa albani waa saxiixiyey culamadaasoo dhan baa markaysaga xadiiska saxiixiyey taxaawi waxay ku kaliftay inuu yidhahdo xadiiska asabta sunnata ayuu yidhi cumar laakiin sunnada ma wuxuu u jeeday sunnadii abubakar mise wuxuu u jeeday sunnadii rasuulka halkaana wuxuu khilaafay qaacido weyn ayaa madhabtii la ilaalinaya la daafacayay ay keensatay oo qawaaciddii markaa muxadisiinta ka mid a in la khilaafo oo waxa saxaabigu yidhahdo min asunnati kada waxay muxadisiintu ku kulansanaayeen xukmu marfuuc ay leedahay saxaabi waxay ku kaliftay sharxu macaani laasaarka difaaca uu difaacayay markaysaa markaa madhabti iyo jamaahiirtu siday ku tageen inuu yidhaahdo sunnadu waxay aqbali kartaa in looga jeedo markaysagaa sunnadii abubakar ama sunnadii saxaabada oo sunnadii rasuulkaba aan loo jeedin markaa sariix kuma aha in markaa laga tilmaamayo sunnadii rasuulka waxa xukmi marfuucu leeyahay meesha kama cadda marka calaa kulli xaal xadiisku waa saxiix kamaalkiisu saxiixu yahay sidaas aawadeed baa sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu ku tegay halkaa mas'alo mas'aladaasi waxay tahay ruuxa hadduu musaafir yahay safarkaa uu ku sugan yahayna xoogaa uu ku dhib mudanayo inuu labada qof siibo uu ku dhib mudanayo oo dhibaata ay kala kulmayso inay u bannaan tahay xadiiskaa cumar ee xukmu marfuuca leh qaadasho laga qaadanayo toddoba maalmood inuu masaxaayo inay u bannaan tahay ayuu markaysa waxaan halkaas sheikhulislaam ibnu taymiya uu ka qaatay oo ikhtiyaaraadkiisa markaysa waxaa ka mid ah waana sida markaysaga uu ku raacayo sheikh albani raxmat ullahi alayhi fi tamaam minna باب نواقض الوضوء آه، أي هذا باب نواقض الوضوء كان وحو باب يهي يعني ويسدا وحيالها بريا أي باب يهي حديث تضبا إلى الإحدانات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد أنس بن مالك وحل قوري إلى رألها كالنقدين ويلي أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم وحي أهايين على عهده أي في عهده وقت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء قال صلاة عشاء السجة حتى تخشق رؤوسهم إلى مدح يدود أي مركي ساحة المركة يعني ركوعده يعني تخشق وحوية ومدح إنه هوصدع وقف مركو ركوعيه يعني وقت هذا قاركود مدح مركي ساحة المركة دي هينتا وكوهيا وحوية وسوشيت مركة وحوية مدح ساقن سوقين بوهوس مركة ويرا دعيه marka takfiiqadaasi waxa weeye waa madaxaas hoosu dhacaya xataa takfiiqa ilaa ay hoosu dhacdo ru'uusuhu madaxyadooda bimacnaa ay rakoocaan uma yusalluuna dabeedna waa tukan jireen walaa yatawada'uuna waxay ahaayeen dabeed qaar tukada walaa yatawada'uuna aan weysaysan ayay marka ahaayeen akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa saxaxahu daara qudni daara qudni baa xadiidka saxiixiyey culamada kale ee saxiixisay waxaa ka mid a imaamu nawowi yacni kitaabkiisa khulaasada iyo majmuuca labadaba ku saxiixiyey وكذلك الشيخ الألباني لفتي سنوات صحيحي وأصله في مسلم حديث أصل كيسو مسلم بكويا لا السند كمركا حديث كان خصوص كيسو مبلغ هذا يا مركا اللي هي يعني مركا شيخبل يا شيخبل با صحيحي مركا اللي حديث كان مسلم لفظي سنة وحوي هي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم وحيها ينقر سيحظة dabeedna waa tukan jireen walaa yatawada'uuna ma weysaysan jirin oo hurdada ay saxeexdeen kamay weysaysan jirin marka waxa weeye xadiidka asalkiisu muslim buu sidaas ugu yaallaa marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa oo laga daliishanayaa hurdadu inaynay weysada jabinayn masaladaasna culammada aad bay isugu khilaafsan yihiin hurdadu weysada ma jabinaysaa mise qayb ka mid a jabinaysa mise dhammaanteed ma jabinayso aqwaal baa ku sugan oo ama sideed madaabood ama sagaal markaa qowl ama sagaal madaabood baa ku sugan aqwaasha ku sugani marka waa badan tahay aqwaasha qaar waxay leeyihin mutlaqanba ma jebinayso axaadiistan bay qabsadeen qaarna waxay yidhahdeen mutlaqanba waa jebinaysaa oo iyadan waxba la kala farqin qaarkoodna waxay yidhahdeen maya hurdada waxaa loo kala qaadaya in dhinaca la dhigayo iyo inaan dhinaca la dhigayn haddii dhinaca la dhigayo waa jebinaysaa haddii dhinaca aan la dhigaynin ma jebinayso oo waxay u cuskadeen xadiidka marka inoo iman doona يعني يكوب يسديتناد إنما الوضوء على من نام مضجعا حديث كاس أي مركا وعسكذا إن لسكو حجيا في عني مركا وحي إلا ذين هدي لنا على دقا يهور دادا ويتشبنيسا لكن هدي لنا على دقا إن ما تشبنيس علماء قاركودنا وحي إلا ذين الشافعية ذو كلا هدوم مركا ويهي جالس وفرديو أو ممكن يهي أو بمعنى وحوي ولغها إصداف صدو oo labadiisa sal uu dhulka markaysagaa si fiican ugu hubsado yacni uu sidaas u fadhiisto sidaa u gamo يعني يده وحبا جبين ويسا لكن هدانو ممكن هين بمعنى متربعا وهين يعني مركا لبدي تصل بدولك مركا يساقا سفيعا وقفر يستيادانو سداس أهين وكتب يسابين هدو هردو سيحضر هردو وكتبين يسابين هدي حديث كان وحي كحن بارين يا حديث كمسلم با إن مركا فردي أي كسيحدين أي مركا كحن بارين oo saxaabadu markaa iyagoo fadhiyay seexan jireen bay yidhahdeen waxaana yidhahdeen weliba waxa markaa yacni laga fahmi karaa xataa takhfiqa ru'uusuhum madaxu markaysa waxaan markaa inay hoos u dhacaysay oo ay markaa lulmaysay madaxu yacni marba uu hoos markaa u dhacayo oo u rakoocayay taasi waxay ku tusinaysaa dhinac haddii loo jiifo dee ikhfaaq ma imanayo qofku markaysaga waxaa yacni markaa madaxiisii dhulku yaallaa marka sidaas aawadeed madax hoos u dhacayaa ma jiro marka in la fadhiyo ayaa meesha laga fahmi karaabay markaa yidhaahdeen waxaa jira axaadiis kaloo soo aroortay oo tilmaamaysa inay saxaabadu markay seexanayaan salaada cisho ka hor inay dhinacaba dhigi jireen xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalama yadacuuna junuubahum fayanaamuuna faminhum man yatawada wa minhum man laa yatawada rawaahu tirmidiyu wadaara qutniyu wasaxaxaahu yani xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya yani saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam intay dhinaca dhigaan dhinacyada intay dhigaan ayay seexan jireen dabeedna marka waxaa ka mid ahaa mid weysaysta hadhow markay kacaan iyo midaan weysaysan labaduba waa jireen tirmidi iyo daaraqudni baa soo wariyey labadubana waxay tilmaameen xadiidku inuu saxiix yahay ayay sheegeen nasbura'yana waxaa ku sugan inuu ibnu qataan sheikha la yidhaahdaa isaguna saxiixiyey bazaar xadiidka laftiisa mid lamid uu soo wariyey haysami waxa uu ku odhanayaa majmaca rijaaluhu rijaalu saxiix ibnu turkumani laftiisuna waa soo naqliyey tasxiixa ibnu qataan waa soo naqliyey oo jawharu naqliga ayuu kusoo raraya wakadalika shaykhu lalbani laftiisu sanadka xadiidkaas waa tasxiixiyey oo waxau ihi waa saxiix marka xadiidkaasina maadaama uu tilmaamay inay dhinacyada dhigi jireen oo ay sidaas iyadaa markaa intay seexdaan dabeed mid weysaystay iyo midaan weysaysan labaduba ay jireen ayuu ku cad yahay marka xadiidkan xambaaristii lagu xambaarayay xadiidka anas lagu xambaarayey fadhi bay ku seexan jireen oo waxay ahaayeen yacni mumakin ayay ahaayeen oo waxa markaa buriyey xadiidkaa kalaa buriyey bacdi kaloo ka mida culammadu waxay ku xambaareen oo yidhaahdeen axaadiistaa waxaa lagu xambaarayaa hurdadu hadday khafiiftao wax yar tahay waxba burin mayso laakiin hurdadu hadday weyn tahay waa burinaysaa bay yidhahdeen taana waxaa soo aroortay xadiid kaloo tilmaamaya xataa innii la asmacu min axadihim khadiita yacni midkood waxaan ka maqli jiray khuuro yacni hurdada lala khuuriyeyna hurdo yar ma ah marka sidaas aawadeed yacni taasna waxaa markaa ka muuqata tii markaa yacni cuslayd lafteedu tii cuslayd lafteedu inaynay jebinaynin in laga qaadan karo ayaa markaa taasna ka muuqata waxaynu hore usoo marray xadiidkii safaan ibnu casaan laftiisana waa soo marray walaakin min bawlin wa gaa'itin wa nawmin iyadana waa soo marray oo waxa weeye ay laa nanzicu min bawlin wa gaa'itin wa nawmin marka taasna waxa weeye cadafka lagu cadfee lagu lamaaneeyey ashyaada kale ee la isku waafaqsan yahay inay weysada jebiso taasna waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen yacni dilalaatu iqtiraan inay markaa weysada jebinayso hurdadu ayaa laga qaadanaya inkastoo qaacidadaas in yacni marka aan la isku waafaqsanin horena aynu usoo ishaaray horena aynu markaa usoo ishaaray waxaa kaloo jira xadiid kaloo inoo iman doonaa oo isaguna markaa tilmaamaya inay jebinayso alcaynu wikaau sahi faida naamat alcaynaani istatlaqa alwikaau isaguna waa inoo iman doonaa xadiidka sideetanaad markaa sidaas aawadeed axaadiista noocaasa sidee loo kulminayaa ama marka waxa weeye lagu jamcinaya markaa ra'yiga odhanaya hurdadu mid khafiifay ahayd iyo ra'yiga odhanaya hurdadu waxay ahayd mid marka waxaweye mumakin oo qofku markiisa waxaa markaa uu salalkiisii si fiican dhulka ugu hubsaday oo waadimada isdhaafsaday yacni meesha waa ka baxday oo waa burtay sidaas aawadeed wejiga markaysaga ugu fiicani waa in la yidhaahdo yacni hurdadu dhammaanteed weysada waa burinaysa ama dhinac hala dhigo ama mumakin ha ahaado ha fadhiyo ama yaanu ahayn khafiif ha ahaato hurdadu khafiif yaynay ahaane ha cuslaato dhammaanteed waa burinaysa waayo axaadiistii markay tacaaruday waxaa loo baahday tarjiix baa loo baahday tarjiixi markii loo baahday sida loo kala arjaxayaana waxay noqonaysaa axaadiista qaarkoodna asalkiibay waafaqsan yihiin qaarkoodna asalkiibay khilaafsan yihiin asalkiibay waafaqsan yihiin waxaynu uga jeednaa intii waxa weeye sharciga aynay ku soo aroorin shaygaasi inuu weysada jebinayo asalku wuxuu ahaa wixii aan laynoo sheegin inay jebinayaan inaanu jebinaynin oo albaraa'at alasliya ayaa layska waxa weeye ictimaadaya wma ukhidat min albara'ati alasliya falaysat isharciya marka waxa weeye maadaama markaysaga bara'atu lasliya wixii laga qaatay yani ay tahay wax marka waxa weeye xukunkii sharciga ka horeeyey oo sidaas iyadaa ay too caqliga lagu gartay ay sidaas tahay waxaa markaa la odhanayaa yani midna asalkiibuu wax ku baaqi yeelaya midna asalkiibuu wax ka raraya yani qaacidana waxay tidhaahdaa yani annaaqilu annaaqilu can اlasli yani yuqadamu cala lmubqi calayh ka asalka wax ka raraya baa laga hormarinaya ka asalka wax ku baaqi yeelaya marka axaadiista tilmaamaysa hurdadu inay weysada jebinayso asalkiibay wax ka raraysaa oo asalkii oo ahaa markaysa waxaan weysada inaynay jebinaynin ka marka waxa weeye tilmaamaya inay weysada inay jebinayso axaadiista tilmaamaysa ujeeda axaadiista tilmaamaysa inay weysada jebinaysa asalkii ay wax ka raraysa hurdadu inay weysada jebinayso asalkiibay wax ka raraysa laakiin axaadiista sheegaysa hurdadu inaynay weysada jebinaynin asalkiibay wax ku baaqi yeelaysaa marka qaacidaduna waxay tahay annaaqilu cani ilasli yuqadamu cala almubqi calayhi ka asalka wax ka raraya baa laga hormarinayaa ka asalka wax ku baaqi yeelaya marka la leeyahay hurdo o dhan baa jebinaysana waxaa loo jeedaa waa hurdadii qofku uu gamo ayaa laga tilmaamaya amaa lulada qofku uu luloonayo ee aanu gam'in iyadu markaysaga weysadii jebin mayso waayo hurdo ma aha hurdada iyo luladuna waa kala duwan tahay culamada qaarkoodna waxay ku kala farqiyeen oo yidhaahdeen lulada qofku hadalka waa maqlaya laakiin fahmi maayo laakiin hurdada waxbaba maqli maayo xadiidka sideed iyo lixdanaad wa can caaishata radia allaahu canha takfiqa waa madaxa hoos u dhacaysa wey waa rakoocaysa laakiin xadiidka kalea ku cad marka inay seexan jireen kaana asxaabu rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam yanaamuuna xadiiska muslim wa can caaishata radia allahu canha qaalat jaءat faatimatu binti abi xubaysh ila anabiyi sala allahu alayh wasalam caaisha waxaa laga soo wariyey ra- ilaahay raalliha ka noqda inay tidhi waxa u timi faatimatu binti abi xubaysh gabadha markaa magaca la yidhaahdo ila anabiyi sala allahu alayh wasalam bay u timi oo faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow inii imra'atun anigu waxaan ahay qof dumara aw istaxaadu bimacnaa waan markaa waxa weeye yacni dhabar furan baa iga yimaada istixaadada waxaa la yidhaahdaa dhiigga aan xaydka iyo nifaaska midnaba ahayn oo dhiigga dhalmada iyo dhiigga caadada aan midnaba ahayn ee qofka dumara ka yimaada ayaa la yidhahdaa marka waxa weeye dhabar furan iyo yacni markaysaga shuban dheer iyo erayada noocaasi waa erayadu ku cabiraan ere- erayadaas bay ku cabiraan innii ustaxaadu anigu waxa weeye dhabar furan baan leeyahay oo bimacnaa waxa weeye dhiig aan caado iyo dhalmo toonna ahayn ayaa iga yimaaday falaa athuru daahir ma noqdo bay daahirba ma noqdo afa adacu salaata salaadda ma iska daayaa bimacnaa wakhtiga aan dhiiggaasi markaa u joogo qaala laa wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam may inamaa daaliki cirqun in kaleba maahe kaagaasi yacni waxa weeye ciriq weeye bimacnaa waxa weeye ee, waa ciriq markaysaga weeyaan ee, oo waxa weeye waa dhiig markaysaga waxaan markaa ka imanaya yacni jidhka qaarkood markaysaga ka imanaya oo aan markaysaga raximka markaysaga aan ahayn yacni markaa wey ee xidid furma iyo wax lamida wey cirqun markaysaga waxaan markaa xidid wey walaysa bixaydin markaysagaa dhiiggii caadada ma ah faida aqbalat xaydatuki hadday markaysagaa soo qaabisho oo bimacnaa soo jeesato dhiiggaaga caadadu oo wakhtigiisii iyo marka ammiintiisi ay timaado fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarat haddii marka ay jeesato dhiigga markaa caadadu faghsilii canki dama iska maydh markaa dhiigga uma sallii dabeedna tuko muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan weli bukhaari iyo bukhaari waxaa u sugnaatay uma tawada'ii dabeedna weysayso likulli salaatin salaad kasta u weysayso wa ashaara muslimun muslim waxa uu tilmaamay ilaa annahu xadafaha camda inuu markaa yacni ziyaadada inuu xadfay oo u gooyay oo u jaray camdan ogaan inuu u jaray sidaas yada ah ayaa muslimna uu markaa sheegay xadiiskani xadiiska hore haddaan ku yara noqdo wajhu listidlaalka looga daliishanayo wa calaa cahdihi maadaama wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam waxa dhaca waxaa laga soo qaadaa inay waxaasi bannaan yihiin nebiguna aanu inkirin wixii nebiga hortiisa lagu sameeyo ama nebigu ogaadana taqriir baa la yidhahdaayo waxay ka mid tahay markaysaga xujajka sharciga abay ka mid tahay oo nebigu wuxuu ka aamusaa waxaasi inay bannaan yihiin baa laga qaataa oo nebigu wax munkar oo aan bannaanayn oo shareecada ku bannaanay inuu ka aamusaa ma suuragal aha dadka kale waa dhici kartaa inay markaa ficil ahaan waa uga dhici kartaa waxaan sharci ahayn inay ka aamusaan ama ha ahaato macsiyo inay ka tahay oo markaysa waxaan uga aamusay markaysa waxaan cisyaan man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi ama ha ahaato jahli inay ka tahay aanu garanaynba shaygan inuu markaysaga u yahay shay markaa macsiya ama ha ahaato markaysa waxaan markaa inuu waxyaale acdaar ismoodsiiyey inay cudurdaaryaan meesha ku jiraan dabeedna aynay ku jirin iyo wax lamida adigu siday doontaba ha noqotee qof kale oo aan nebiga ahayn sala allahu alayh wasalam waa suurtoobi kartaa inuu wax markaa aan sharci ahayn inuu ka aamuso sidaas aawoodee hebel baa ka aamusay yacni markaysaga xujo ma noqonayso oo lagama cuskanayo sheekh hebel ayaan waxaa inkirin oo ka aamusay yacni xujo lagama qaadanayo amaa nebigu wuxuu ka aamusa sala allahu alayh wasalam waxaasi inay mashruuc yihiin oo bannaan yihiin baa laga qaadanaya a waayo nebigu marnaba ka aamusi maayo wax markaysa waxaan markaa ay waajib ay tahay inuu sheego inuu ka aamusaa markaa ma suuragal ah haddii kale waxay noqonaysaa inaanu shareecadii bayaamin ayay noqonaysaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah waxaanay markaysa waxaan markaa qaacid ahaan culammadu yidhahdaan ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddaynta wakhtigay ummaddu u baahan tahay inuu nebigu ka dibdhigaa sala allahu alayh wasalam ee, uma bannaana yani markaa nisbada nebiga sala allahu alayh wasalam waana laysku waafaqsan yahay inay u bannaanay xadiiska dambe caaisha haddaynu usoo noqonno waxa uu ku saabsan yahay gabadha markaa faatimo la yidhaahdaa waxay markaa yacni lahayd ee, dhiigga markaysa waxaa markaa dhabar furanka la yidhaahdo dhiiggaas ayay markaa lahayd markaa nebiga sala allahu alayh wasalam bay u fadwo timi oo ay markaa mas'aladii markaa weydiinaysa waxaa laga qaadanayaa in masaa-isha sharciga aan laga xishoonin ee waxa weeye markaa ciddii cilmi ule in la weydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ayaa markaa ilaahay uu yidhi Ee, markaa nebiga sala allahu alayh wasalam bay weydiisay ay ku tiri waxa weeye dhiig markaa dhabar furana ama shuban dheera ayaan leeyahay marka daahirba ma noqdee salaadda ma iska daayaa salaadda ma iska daayaa marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi may ha iska dayn buuri waayo salaadda waxa manciyaa waxa weeye waa labada dhiig dhiigga markaysaga caadada iyo dhiigga markaysaga markaa la yidhaahdo dhiigga dhalmada ee nifaaska iyo xaydka labadaa dhiig waxaan ahayn salaada ma manciyo shayga kale saddexaad ee qofka ay uga dhici kartaa waxa weeye waa in caqligii laga waayo qofku mukallafa hadduu caaqil aanu ahayn oo caqli aanu lahayn oo caqligu uu ka tagana xaalkana waa ka dhacaysa laakiin haddii kale salaadu waa saaran tahay siduu awoodi karo ayuunbuu marka u tukanaya siduu awoodi karo ayuunbay markaa waajib ku tahay inuu markaa u tukano marka waxa weeye laa inamaa dalika cirqun yacni in kaleba maahe kaasi waxa weeye waa xidhid marka isaga waxaan markaa furmay weeyaan ee xayd iyo caado ma ah axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa baabulxayd buu kollay inoogu keeni doonaa insha allahu tacaala waxay sheegaysaa markaysa waxaan markaa dhiiggaa dhawar furanka sababtiisu inay tahay dhibaato uu shaydaanku markaysaga qofka u geysto oo ay tahay markaysa waxaan markaa waa rakbatun marka xadiiskaasi waxa uu sheegayaa inay marka waxa weeye markaa laad shaydaanku ka allaaday ama ka harhaatiyey meesha inay tahay oo sidaas aawadeed dhiiggaasi sababta uu ku yimaado ayaa marka waxa weeye xadiiska kalena laga qaadanaya taasna waxay faa'iideynaysaa shaytaanku qofka inuu durayn karo ama dhibaatayn karo ama wax u geysan karo ayuu markaysa waxaan markaa ay tilmaamaysa laakiin waxa uu kaga badbaadi karaa inuu markaysa waxaan markaa u badsado mucawidataynka yacni qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas inuu aada u akhristo wakadalika aayatulkursiga iyo markaysaga yacni tacawudaadka kale inuu akhristo acuudu bikalimaati illahi ataamati min shari ma khalaq iyo waxa weeye bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi asamaa aw saddex goor yidhaahdo ashyaada noocaasa markaysaga inuu sameeyo ayuu kaga ba- badbaadi karaa shaydaankiiyo markaysaga jimankana waa inaanu ka baqin waayo baqashada uu ka baqanayo ee uu ka cabsoonaya waxay u sababi kartaa in waxa weeye uu ku soo dhiirado yacni markaa ayay u sababi kartaa waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa marka cabsida markaysaga jinka laga baqaa waxay sababi kartaa waxa weeye jinkii inuu qofka markaysaga kusoo dhiirado oo aanu markaysaga ka baqin dabeedna uu sidaas yadaa ku dhibaateeyo marka waxa weeye caziimadiisa iyo niyadiisa waa inuu adkeeyaa ilahayna tala saartaa aanu jinkana waa inaanu ka baqin marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay dhiiggaasi inaanu xayd iyo caado ahayn marka waxa weeye markaa sidaas aawadeed salaada hayd kadib haddii haddaba dhiigga caadadu uu soo qaabilo oo talo maxay ku garanaysaa waxaynu ugu tegi doonaa baabulxayd maxaa lagu kala garanayaa dhiigga dhabar furanka ah iyo dhiigga marka isaga caadada maxaa lagu kala garanayaa baabkaasaynu insha allahu tacaala tafsiilkeeda aynu ugu tegi doonaa marka dhiigga caadadu hadday ku soo qaabisho oo bimacnaa ama wakti ku aqoonso ama sifaatka uu leeyahay ku aqoonso yacni markaa waktigii dhiigga haddii dhiigga caadada aada heli jirtay hadday ku soo beeganto ama wax shabah ku leh oo u eeg dhiiggii caadada hadduu kula kulmoo markaa uu yimaado waayo dhiigga caadada iyo dhiigagga kale isuma eka saynu halkaa ku arki doonno insha allahu tacaala waktigaa salaada iska da markaad salaada iska dayso oo muddadaasi marka ay dhammaato muddadii aad caadada heli jirtay ama aad xaydi jirtay ama hadduu sifaad leeyahayna sifaadkiisu ay dhammaanayeen yacni wakhtigaasi markuu dhammaado yacni markaa maydho dhiiggii kale isagoo iska socda yacni markaa maydho dabaed markaad maydhatana markaysaga dhiigga iska maydh dabeedna markaysaga tuko dhiiggan markaysaga waysada laftiisa waa jebinaya waxaana laga qaadanayaa suma tawada'i likulli salaa salaad kastana u weysayso salaad kastana u weysayso dhiigga markaysa waxaad markaa iska maydh ayaa markaa la yidhi markaad iska maydhana dabeedna markaysa waxaad markaa tuko ayaa la yidhi dhiigga iska maydh waxaa laga tilmaamayaa ikhtisaalkii la wada maydhanayo o dhan baa soo gelaya oo inay maydhato dhiigga markaysaga mawdica uu ku yaalla iyo meesha ku yaallana ka maydho yacni wada maydhatana ayaa markaysa waxaad markaa saaran oo dhiigga markaysa waxaad markaa caadadu yacni go'itaanka uu go'o ee dhammaadaa maydh bay waajibisaa waxaynu ugu tegi doonaa insha allahu tacaala baab lgusli yani maydha markaysaga baabka lagaga hadlayo yani halkaas baynu insha allahu tacaala ugu tegi doonaa marka uma tawada'i likulli salaa bukhaari waxaa kale uu soo saaray ziyaade ah salaad kasta u weysayso waxaa laga qaadanayaa dhiigga dhiigga markaysa waxaan markaa dhiigga markaysa waxaan markaa walow shubandheerba ha noqde eh dhiiggaa shubandheerka ahi maadaama markaysa waxaan ay ka soo baxayso oo ka baxa ka soo baxayo ka imanayo farjigii waxa uu yahay waa naaqidun lilwuduu waa mid waysada jabinaya dhiiggaasi weyn waayo wax kasta oo sabiilayinka ka soo baxaa labada waddo wax kasta oo ka soo baxaa waxay yihiin qaar waysada jabinaya weeyaan muslim baa waxa uu tilmaamay inuu ziyaadada ogaan u xadfay sidaas yada ayuu markaa sheegay laakiin markaysaga ziyaadadan nasaa-i laftiisa waxa uu tilmaamay inuu markaa ogaan u xadfay oo uga tegey ayuu markaa tilmaamay ha yeeshee markaa sheikha muxaqiqi waxa uu tilmaamay ziyaadada lama tafarudin oo lama gaar noqon yacni markaa xamaad ibnu zayd lama gaar noqon ee waa lala soo saaray oo rag kalena waa la soo wariyeen sidaas aawadeed ziyaadadani ziyaada shaadda ama ziyaado daciifa yacni ma aha ziyaado daciifa ama ziyaado shaada ah ma aha ee waa ziyaada marka isagaa saxiixa waziyaadatu min asiqati maqbuula ayaa qaacidadu tidhahdaa waxa nin siqo oo lagu kalsoon yahay uu kordhiyo waa maqbuul oo waa la qaadanayaa
waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa oo laga faa'iidaysanayaa dhiigga markaa xaydku inaynay bannaanayn qofka dumari intay dhiigga caadada leedahay inay salaad tukataa faral iyo sunne midnaba inaynay u bannaanayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dhiigga markaysagaa shubandheerka la yidhaahdaa ama dhabar furanka la yidhaahdaa inaanu markaysaga waxaa salaada mancinin oo aanu diidaynin ayaa laga qaadanayaa taasna insha allahu tacaala waynu markaysaga u tegi doonaa marka haddii yani ay ay istidhaahdo waxa weeye intaa salaada aad tukanayso dhiiggu kaa iman maayo waa weysaysanaysaa intay weysaysato ayay markiiba deg deg u tukanaysaa waktiga salaaddu soo gasha unbayna weysaysanaysaa markaa salaaddu goortay soo gasho unbayna weysaysanaysaa intay markaa waxa weeye iska soo maydho ayay markaa deg deg u tukanaysaa haddii ay istidhaahdo dhiiggu waxa weeye intaana waa kaa imanayaa waxan markaa nadiif ah ayay markaa ku gufaynaysaa si aanu uga soo bixin yani markaa dhiiggii si aanu uga soo bixin oo ayna weysadii uga jabin ayay wax nadiifa ku gufaynaysaa oo dhiigga markaysagaa waxo intaa uu taagnaado dabeedna marka intaasay ka gaadhsiinaysaa oo ay tukanaysa xadiidka sagaal iyo lixdanaad wa can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu qaala kuntu rajulan madda'an caliy bni abi aalib waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqda inuu yidhi kuntu rajulan madda'an waxaan ahaa nin markaysa waxa markaa madi badan madidu waxaa la yidhaahdaa waa wax markaysagaa meesha kaadidu ka soo baxdo ayuu ka yimaada kaadi ma aha manina ma aha waa ka duwan yahay yacni manida iyo markaysagaa madidu waa kala duwan tahay madidu yani markaysagaa iyo manidu waxyaalahay ku kala duwan tahay waxaa ka mid ah manidu markaysaga markaa waxay usoo baxdaa yani markaa si qadfiyo boodbooda bay marka usoo baxdaa waata kale markaysaga waxay leedahay ladda ama macaan gaara bay markaysagaa leedahay macaan gaara ayay markaysagaa leedahay yani markaa xoogaa adayg iyo markaysagaa sukuunana waa leedahay ay ka adag tahay laakiin madidu markaa saddexdaa sifa aynu tilmaanay midna ma laha sidaa uma adka inkastoo wax sibibixa ay yihiin yani markaysagaa ma adka ha yeeshee markaysagaa haddana waxay yihiin yani waa midaan lada iyo macaan markaysaga aan lahayn ee sida kaadidu usoo baxda oo kale ayay markaysaga waxaan markaa usoo baxdaa madidu madidu sida kaadidu usoo baxda oo kale usoo baxdaa waana wax markaysaga yani yaro sibibix yani markaa leh waxaana markaysa waxaan marka ay soo baxdaa khaasatan qofku markuu yani shahwe iyo wax lamida dareemo oo markaysaga waqtiyada noocaas oo kale ah waa waxa dhici karta markaysaga hadhow markuu kaajo inay dabadeed markaysagaa timaado ayaa markaysagaa laga yaabaa markaa madida taasaa la yidhahdaa wadi mid la yidhahdaa jirta lafteeda wadidu markaysagaa waxay tahay waktigu culaysyada iyo qofku qaado ayaa markaysagaa laga yaabaa inay kasoo baxdo marka waxa weeye calaa kulli xaal madida iyo wadiduba waxa weye waa nijaas weeye waysadana markaysaga waa burinayaan waayo wax kasta oo sabiilooyinka kasoo baxaa waa burinayaan waysada allahuma ilaa shaaficiyada waxay tidhaahdaa manidu markaysagaa maydh bay waajibisaa waysada ma buriso yani sidaas yadaabay markaysagaa yidhahdaa maydh bay waajibisaa laakiin waysada ma burisay yidhahdaa laakiin jamaahiirta culamadu waxay qabaan wax kastoo sabiilayn ka soo baxaa waysada waa jebiyaan saas yadaabay qabaan manida waxaan ahayna waa laisku waafaqsan yahay inay waysada jebinayso ayaa marka waa laisku waafaqsan yahay hadday sabiilaynkaba ka yimaadaan dhiig ha ahaadaan yani marka wax kale ha ahaadaan neef ha ahaadaan yani saas yadaa wey kuntu rajulan madda'an waxaan ahaa nin madi badan oo bimacnaa waxa weeye biyaha yar ee aan markaa manida ahayn ee kaadida dabadeega yimaada ayaa badnaa fa amartu almiqdaada bna alswad waxaan amray almiqdaada ibna alswadi miqdaado ina aswada baan amray an yas'ala anabiya sala allahu alayhi wasalama nebiga inuu weydiiyo oo arrinkaa uu su'aalo fasa'alahu markaasuu weydiiyey faqaala markaasuu nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam fiihi lwuduu weyse ayaa ku sugan bimacnaa weysaa ka waajibta muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan wallafdu lilbukhaari lafdiguna bukhaari ayuu u sugnaaday xadiidkani masaa'il baa lagala baxayaa masaa-isha lagala baxayo waa markaysaga masaa'il badan waxaa ka mid a masaa-isha markaysaga lagala baxayo ee xadiidka laga qaadanayo in waxa weeye waxyaalaha markaysa waxaad markaa yani ku saabsan yani jimaaca iyo dumarka iyo waxyaalaha noocaas ku saabsan inaan waxa weeye markaysa waxaad markaa sihriga ama sodoga iyo seediga iyo wixii lamida inaan lala qaabilin oo aan markaysaga agtooda lagaga sheekaynin yani markaa ta noocaas oo kale ah ama lala soo qaadin ayaa ka mida markaysaga waxyaalaha markaa ku sugan waayo sababta uu caliy bnu abi aalib uga wareegay inuu nebiga weydiiyo sala allahu alayh wasalam iyaday mas'ala sharciya tahay haddaba waxay tahay yani limakani min ibnatihi waxa uu yihi markaysaga inantiisii maqaamka iga joogto yani markaysaga darteed meeshaan markaa inantiisa ka joogo bimacnaa inaan inantiisa qabo darteed ayaan uga markaa xishooday inaan nebiga su'aalo sala allahu calayhi wasalam maadaama sababta markaysaga waxaanay ku yimaadaan ay tahay sabab shahwo ayaan markaysaga waxaan yani markaa xoogaa ka xishooday buu idhi inaan nebiga toos u weydiiyo sala allahu calayhi wasalam markaasaan waxaan ku su-aalay buu yidhi yani markaa bilwaasita oo waxaan amray markaysaga miqdaad ninka la yidhaahdo oo aana nebiga soo weydiiyey sala allahu aleyh wasalam fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna waa ku camal falaya yani aadaabtii iyo xishoodkii inuu ilaaliyana waa doon waa si xeegana xeega u noqoto ilkana ay u nabad galaan marka waxa weeye sidaas iyadaa ayuu miqdaad ugu diray miqdaad baa dabad soo weydiiyey waxa uu nisbada markaysaga miqdaad yidhi fa amartu lmiqdaada ibna alaswad miqdaad ina aswad lama yidhahdo laakiin sidaasuu ku caanbaxay miqdaad ibnu camri baa la yidhahdaa aabbihii camar baa la odhan jiray ha yeeshe markaysaga wuxuu ku caanbaxay in la yidhahdo miqdaad ibni aswad taasna markaysaga waxaa laga qaadanayaa ciddii markaysaga nisbe ku caanbaxday oo nisbada la-aanteed aan la garanayn haddii nisbadii lagu sheego yani markaa nisbadii haddaan si kale loo garanaynin oo dabeedna nisbadii markaysaga lagu garanayo nisbada haddii loo sheego inaan xaraj ku sugnayn ayaa ahlucilmiga qaarkood ay kala baxaan oo ay markaa ka faa'idaystaan waxaa kaloo ku sugan waxyaalaha markaysaga laga qaadanayo yani warka markaysaga uu nin keliya oo siqii kuu sheego in la qaadanayo la aqbalayo waayo muu odhan dhowr nin baan u diray oo aan idhi nebiga weydiiya ee miqdaad oo keliya u diray miqdaad baa soo weydiiyey miqdaad markuu weydiiyey warkii miqdaad u sheegay ayuu ku camal falay marka waxaa ku sugan yani qabuulu khabari lwaaxidi yani warka markaysaga mid kuu sheego in la qaadanayo ayaa markaysaga ku sugan oo laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo markaysaga yani laga qaadanayaa in waxa weeye waysada uu jebinayo madida waxa la yidhaahdaa ay jebinayso waysada ayaa laga qaadanaya xadiisku markaysaga maxaa laga yeelaya haddaba markaysaga madidii meesha ka soo baxday waxay culammadu yidhahdeen istijmaar ama dhagxan iyo wax lamida in la yskaga biiyo sida kaadidoo kale ay ugu filan tahay haddii madi kaa timaado yani inaad dhagxan iskaga bi'isaa kuguma filla ee waa inaad maydhaa sida axaadiista qaarkoodba marka ay sheegayso oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi ibsil dakaraka watawada yani waxaad maydhaa yani marka alaabtaada maydh xubintaada taranka maydh oo dabeedna markaa weysayso riwaayo kale waxay ku daraysaa markaysaga yani marka waqti lilunhayayn yani labada xiniyoodna maydh marka waxaa weeye dakarka iyo labada xiniyood intaba in la maydho oo marka waxa weeye dabeed la weysaysto sidaas iyadaa ayaa axaadiistu yani markaa tilmaamaysa marka taana waxaa laga qaadanaya in nijaas ay tahay oo marka in la maydho ay tahay ayaa markaa laga qaadanaya waxa kale oo laga qaadanaya istijmaar inaan ku filay haddii madi kaa timaado ee ilaaba ilaa inaad maydho inay tahay xadiidka toddobaatanaad وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه عائشة waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqde in nebigu sala allahu alayh wasalama qabala inuu dhunkaday bacda nisaa'ihi dumarkiisa qaarkood inuu dhunkaday uma kharaja dabeedna inuu baxay ila salaati salaada u baxay walam yatawada isagaan weysaysan akhrajahu axmadu axmed baa soo saaray xadiidka wadacafahu lbukhaariyu bukhaarina xadiidka waxa uu yidhi waa daciif oo waa ku dacfinimo xukmiyey culamada kale xadiidka daciifisay waa badan tahay waxaa ka mida abu daawuud baa ka mida tirmidi baa ka mida daara qutni baa ka mida bayaaqi baa ka mida ibnu xajmi baa ka mida yani markaa culamadaas ayaa ka mida culamada kale ee markaysaga xadiidka daciifisay culamo kaleoo xadiidka saxiixiyeyna waa jiraan marka xadiidku waxa uu ka mid yahay axaadiista laysku khilaafay tasxiixooda iyo tadciifkooda culamada saxiixisay waxaa ka mida ibnu cabdilbar baa ka mida waxaa ka mida cabdulxaq alishbiili ayaa ka mida sanadadiisa qaarkood waxaa quweeyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani ayaa quweeyey waxaa kaloo xadiidka quweeyey munaawi cabdira'uuf almunaawi faydulqadiirka waxaa kaloo xadiidka quweeyey mubaarak fuuri waxaa kaloo xadiidka quweeyey shawkaani waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey axmed maxamed shaakir baxsi dheer oo xadiidkaa ku saabsanna waxa uu ku keenay sharxu sunan yacni mujalladka koowaad safxadda boqol iyo afar iyo soddon ilaa boqol iyo laba iyo afartan laga gaaro marka waa baxsiyey yacni duruqdiina markaisaga waa tafniiday waxaanu ku gabagabeeyey xadiidkaasi inuu saxiix yahay ayuu markaa ku gabagabeeyey oo ku nuxnuxsaday waxaa kaloo xadiidka markaa saxiixiyey sheekhu lalbani raxmat ullahi cala aljamiic xadiidka markaisagaa sababta lagu daciifinayo ama sababu dacfi oo markaa la tilmaamayo xadiidku inuu daciif ku yahay waxaa markaysagaa ka mida oo culammada markaysagaa daciifiyey ay xadiidka markaysagaa ku daciifiyeen xadiidka waxaa ku sugan marka xabiib ibnu abi thaabit ninka la yidhahdaa ku sugan waxa uu ka warinaya curwa ayuu ka warinaya can caaisha marka waxa weeye waa mid ee waxaa la yidhi samaaca uu ka maqlay xabiib ibnu abi thaabit ninka la yidhaahdo curwo ibnu zubayr ninka la yidhahdo inuu wax ka maqlay warkaasi ma sugna oo mid sugan ma aha waa midda labaad ee curwada xadiidka ku sugan curwat ibnu zubayr ma aha ee waa curwat almuzani isaguna waa majhuul halkaana jahaala ayaa ku sugan waa midda saddexaad ee xadiidka waxaa lagu tilmaamay wahmi oo xadiidka saxiixa waxa weeye qabala bacda nisaa'ihi ana nabiya sala allahu alayh wasalama qabala bacda nisaa'ihi wa huwa saa'im sidaasaa xadiidka saxiixa uu yahay sida bayhaqi iyo qaarkood kayrkood ay sheegeen marka waxa weeye ducafada qaarkood baa u sheegay oo yidhi maye isaga oo marka waxa weeye yani marka waa yani nebigaa dhunkaday dumarkiisa qaarkood dabeedna salaadii buu u baxay manuu weysaysan laakiin xadiidka sida uu saxiixa ku yahay ee ragga siqaadi u soo wariyeen waxa weeye nebigu wuxuu dhunkaday sala allahu alayh wasalam afooyinkiisa qaarkood isaga oo sooman ayuu dhunkaday xadiidka markaa yani sida uu saxiixa ku yahay sidaa weeye asbaabta noocaasa ayay ku daciifiyeen asbaabta laftooda waa laga jawaabay oo waxay tahay markaysagaa duruqda badankooda waxa uu ku yimi curwa isaga oo markaysaga aan nisba lagu darin oo aan la odhan curwo ina ayo cidduu yahay aan la sheegin nin daciifina waxa uu u sheegay curwata almusani inuu yahay sidaas yadaa buu u sheegay warka daciifkana lama aqbalayo yacni markaa sanad kale oo qawiya ama jayidana wuxuu ku soo arooray curwadu inuu yahay curwat ibnu zubayr inuu marka uu yahay oo marka ibnu maajah baan filaya inuu markaa soo wariyey markaa sidaas aawadeed dariiqaas markaysaga ayaa riwaayada kale ijmaalku ku sugan yahay sii caddaynaysa oo curwadu inuu curwat ibnu zubayr yahay caddaynaysa marka waxaa ka baxday arrinka ku saabsan curwa ayuu ka wariyey curwat almusani oo waa majhuul oo sababta waa lagu daciifinaya meeshay ka baxday waa midda kale markaysaga curwat ibnu zubayr waxba kama maqal warka noocaasa markaysaga yani bukhaari oo shardi adag markaysaga masalada samaaca iyo riwaayada ka leh ayaa markaysaga yaro kale oo lamida oo aima ayaa ku tegey ha yeeshe aimo kale oo khilaafay waxay markaa tag- ku tageen ra'yigaas si khilaafsan yani marka abu daawuud iyo marka iyo markaysaga culamo kaleba waxay ku tageen yani samaaca xabiib ibn abi thaabit uu ka maqlay curwat ibnu zubayr inuu thaabit yahay oo saxiix yahay oo sugan yahay marka taana waxa weeye man xafida xujatun calaa man lam yaxfad ama man calima xujatun calaa man lam yaclam baa leeyaha ka shay ziyaadaa ogi wuxuu xujo ku yahay kaan ogayn oo kaa og inuu ka qaato oo ka aqbalo weeyaan weliba markaysaga adif ilaa dalika almuthbitu muqadamun cala annaafi baa la yidhahdaa ka shay sugaya waxaa laga hormariyaa ka shayga nafyinaya waayo maca almuthbiti ziyaadatu cilmin ka wax sugaya aqoon dheeraad ah ayaa uu leeyahay oo uu wehelisa mas'aladaas arrinka kale waxa weeye waxaa kaloo xadiidka lagu tilmaamay inuu markaysaga uu yahay xadiidku markaysaga wahmi oo kale inuu yahay oo ducafada qaarkood sidaa u sheegeen ee laakiin xadiidka markaa sidiisa saxiixa inuu yahay qabala bacda nisaa'ihi wahuwa saa'im taana waxaa lagaga jawaabay duruqda qaarkood oo saxiixa ama xasan ah ayaa lagu hayaa oo aan daciif ahayn in waxa weeye yani markaa qabala bacda nisaa'ihi fakharaja ila asalaati walam yatawada ta markaas sabab kaloo afraad oo xadiidka lagu daciifiyey waxay tahay waa in la yidhahda xadiidku waa mursal oo inuu mursal yahay baa asax ah oo sixo badan marka taana waxa weeye calaa kulli xaal irsaalka iyo itisaalku itisaalku waa ziyaadatu cilmin waxaanay tahay markaysagaa duruq maadaama sugan oo qaarkood culimmada qaarkood saxiixiyeen ay ku soo aroortay in la yidhaahdo markaysagaa ka yar uman iska qaadanaynaa oo mursalnimadan xukumaynaa waa laga fiican yahay sidaas aawadeed xadiidka waxaa qawi ah qawlka odhanaya xadiidku waa saxiix oo waa sugan yahay qawlkaas baa marka isagaa raajixa weliba waxaa jira shawaahid kaloo xadiidka u markhaati kacaysa shawaahidda kale u markhaati kacaysa maxaa ka mid a waxaa ka mid a xadiidka markaysagaa saxiixaynka ee nebiga sala allahu alayh wasalam inuu yani markaa yani salaad tukan jiray salaatuleyl isaga oo markaysagaa tukanaya nebigu sala allahu alayh wasalam caaisha inay hortiisa jiirsatay oo dabeed markuu doonayo inuu sujuudo nebigu ay qandhiifanayay bay tidhi adinku ayuu iga qandhiifanayey ayay markaysagaa tidhi caaisha markaasaan adimada ka laabanayay guryuhuna habeenadaas waa madoobaayeen oo bimacnaa laydh iyo wax la mida markaysagaa faynuusiyo maanu shidan jirin iyadoo gurigu madow yaho uu tukanayo baan adimada kusoo dheerariyaa waa hurdaa qof hurdana markaysaga wax markaa waa la garanaya marka waxa weeye adimadii dabeedna adinkii buu iga markaa iga qandhiiftaa dabeedna markaasaan ka laabtaa dabeedna markaasuu sujuudaa halkaa waxaa ku sugan nebigu intuu taabtay caaisha inaan weysadii ka jabin oo uu salaadii sidii ku watay ayaa ku sugan yani xaafid ibnu xajar halkuu odhanayo fatxulbaariga markuu masalada markaa yani uu ka hadlayo oo odhanayo waxaad suurtoobi kartaa ama ay aqbali kartaa inuu mare iska xejiyo oo iyadoo mara u dhaxayso nebigu sala allahu alayh wasalam inuu qadhiifay ayaa laga yaaba ta noocaas oo kale waa baciid waxaana markaysaga sidaas loo odhan karaa markaysaga maxamaatan lilmadhab madhabta difaac la difaacayo ayaa markaysaga ku sugan waxyaalaha kale shawaahidda waa waxaa ka mid ah nebiga sala allahu alayh wasalam waxay tidhi caaisha xadiis saxiixa habeen habeenada ka mida ayaan dhinacayga ka waayey yani iyadoo miiladeedii ay tahay dabeedna markaasaan nebigii doondoonay sala allahu alayh wasalam wax ilaysa ma hayo halkii baan dabeed markaysaga waan socday bay tihi markaysaga anigoo gacmaha ku baarbaaraya bal inaba inuu meelahan iyo markaysaga xal markaa joogo xoogaa masayr iyo waxbaa iska jira halkii baa dabeedna markaysaga waxaan la kulmay bay tihi nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa gacantaydu waxay ku dhacday adinkiisa markaysaga halka rays magaadhada ayaa gacantaydu ku dhacday isaga oo sujuudsan ayaa gacantaydu halkaa taabata isagoo markaa le allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik ila akhirihi xadiidkaasna waxa ku sugan waxa weeye yani in marka caaisha nebiga ay taabatay sala allahu alayh wasalam nebiguna markaysa waxaad marka aanu salaadii ka bixin aanu odhanna weysadii baad iga jabisay iyo wax lamid ah ayaa marka isagaa ku sugan marka taasna waxa weeye xadiidka shaahid bay u tahay shawaahid bay u tahay oo waxyaalaha u markhaati kacaya ayay ka mid tahay shaaficiyadu waxyaalahay kaga jawaabeen waxaa ka mid a inay yidhahdeen xadiidkaasi waxa uu ku saabsan yahay waa haddii markaysagaa la taabtay nebigu waxma taabane waa la taabtay laakiin waxa weeye xujadaasi markaa lafteeda waa kusoo arooreysaa waayo shaaficiya waxay ka qabtaa walmalmuusu kalaamisi sida kutubtooda fiqiga mudawanka ku ah ka la taabtay wuxuu ka dhigan yahay ka wax taabtay oo maadaama markaysagaa aw laamastumu nisaa la yidhi mulaabasaduna ay tahay mufaacalo ka wax taabtay iyo ka la taabtay waa isku mid shaaficiyaduna saasay ka qabtaa markaa xujay mas'aladu ku tahay waxyaalahay kaga jawaabeen waxaa ka mid ah inay markaysagaa yidhaahdeen axaadiistaasi waxay ku saabsan tahay oo ay markaysagaa khusaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa lagu xambaarayaa khusuusiyo khusuusiyada markaysa waxa markaa taana waxaa lagaga jawaabay oo lagu bushiyey khusuusiyadu daliil bay u baahan tahay oo wixii aan daliil loo haynin nebiga ay u gaar tahay in marka ay u gaar tahay laguma xambaari karo ee inay ummaddu la wadaagto ay kala mid tahay ayaa markaysagaa lagu xambaaray xadiidku markaysa waxaa markaa mas'alada ku saabsan dumarka taabashada la taabtaa waysada ma jebinaysaa mise ma jebinaysa waxaa loo soo qaatay inay jebinayso aayadda qawluhu tacaala aw laamastumu nisaa waxaana lagu cadfay yani oo waxa markaa ka horeeyey yani marka waxa weeye yani saxaradii markaysagaa qofku hadduu marka ama saxaroodo yani iyo waxyaalaha lamidka ama kaajo taas baa markaysagaa ka horreysay oo haddii midkiin ka yimaado baa la markaysagaa qaa'idka aw laamastumu nisaa marka waxaa laga qaadanayaa in markaysa waxan ay isku mid yihiin oo mulaamasada markaysaga aan looga jeedin tii weynayday inaan looga jeedin oo galmada ahayd oo taabashadii weyneed aan laga tilmaamayn laakiin taabasho yar in markaysagaa looga jeedo masalada noocaasa waxaa ku sugan khilaaf baa ku sugan yani aqwaal baana markaysagaa ku jirta aqwaasha markaysagaa ku jirtana waxaa ka mida markaysaa markaa labadaas qowl baa ka mid a laakiin qowlka raajixa ay waxa weeye in markaa taabashada qofka dumara la taabtaa inaanu weysada jebinaynin ayaa qawi ah oo raajix ah xagga daliilka marka laga eego xagga daliilka marka laga eego taasaa raajixa waayo xadiidkani waa asaxay oo markaysaga waa sugnaa waxa ugu badanee la haysta ee ay shaaficiyadu daliishanaysaana waxay tahay waa aayadda aw laamastum nisaa laamastumna saxaabadii baa isku khilaaftay ma waxaa lagu fasirayaa taabashadii caadiga ahayd miyaa lagu fasiraya ee gacmuhu istaabtee mise waxaa lagu fasirayaa taabashada weyn oo kinaaya ku jirta oo galmaa laga kinaayoonaya ibnu cabbaas waxa uu ku fasiray in looga jeedo galmada oo waxa uu ilaahay markaysaga waxaan waa xishoodaa sidaas aawadeed yani markaysaga waxyaalaha yani marka waxa weeye waa markaysaga waxaan markaa waa sarbeebaa ama waa dulmaraa markaa taabashaa la tilmaamay galmaana loo jeeda in allaha yaknii bima shaa yani marka waxa weeye wuxuu doonu iyuu ilaahay ku kinaayoodaa oo wax markaysaga ku ishaara ama ku sarbeeba cabdillaahi bnu cumar waxaa laga soo wariyey inuu yihi min qiblati lmar'ati yani alwudu dhunkashada qofka dumara markaysagaa la dhunkado waysaa ku sugnaatay taabashada la taabtana waysaa ku sugnaatay kii taabtaa waxaa ku waajiba inuu weysaysto yani asarkaasi waa saxiix laakiin mawquuf buu ku yahay cabdillaahi bnu cumar saxaabadii kalena waa khilaaftay mar hadday saxaabadu masaladaasi khilaaftayna masalada waa in loo celiyaa yani adilada fain tanazactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir yani shaafici laftiisu waxau yihi xadiidkani hadduu asaxo waan odhan lahaa ee xadiidkani agtiisaanu ka asixin ee hadduu xadiidkani agtiisa saxiix ka noqon lahaa waxa uu shaafici tilmaamay inuu odhan lahaa markaysaga waxan dumarka taabashada la taabtaa weysada ma jebiso inuu sidaa odhan lahaa wakadalika markaysaga bayhaqi laftiisu waxauu yidhi xadiidkani hadduu asaxo waa odhan lahay inbuu markaysaga wilo waa ku tegi lahay marka isaguna waxa uu tilmaamaya xadiidkan hadduu asaxo masalada inuu xujo ku yahay marka wuu asaxay sida raajixina waa inuu xadiidku saxiix yahay weeye saas aawadeed khumaari warka uu ku tegay oo mucaasiriinta ka mid a xadiidka inuu saxiix yahay buu aad iyo aad ugu gargaaray oo ku nuxnuxsaday yani markuu si ku nuxnuxsaday dabadeed ayuu yihi laakiin mas'alada yani xujo uma aha xadiidku saxiix ha ahaadee xaqiiqadun baynu laakiin caddaynayna oo xadiidku inuu saxiix yahay waa caddaynaynaa laakiin masalada xujo xujo uma aha oo waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay qabla naskhi oo aayadda ay ka horaysay aayaduna nasakday saasaa lagu xambaaraya waa xujo iyo daliilah oo tilmaamaya in sidaa lagu xambaaro oo uu ka horreeyey aayadda soo degitaankeedana looma hayo mar haddaan loo hayinna waa dacwa wannasku laa yahbutu bilixtimaal ama bidacwa sheegasho la sheegto iyo ixtimaal markaysaga ay sidaas suuragal tahay naskigu markaysaga mid ku sugnaada ma aha sidaas aawadeed waxay noqonaysaa markaysaga mas'aladii inuu xujo ku yahay xadiidku markaa saxaabadii mar hadday iskhilaaftay adilada markaysaga aayadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga waa in laysula noqdaa xadiidkii nebiguna wuxuu ku asaxay oo ku sugnaaday hayra marra xadiidkan iyo axaadiista kaleba in taabashada qofka dumara la taabtaa oo zawjadu markaysaga waxan marka ay ka mid tahay waysada inaynay jebinaynin sidaas yada ah ayaa marka isagaa laga qaadanaya marka waa qawlka raajixa in sha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk